idaacadda star f m codto gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibyaal dhammaantiin subax wanaagsan nairobi suban kusoo dhawaada xubinta wargeysada waxeelaha kala duwanay qoraan idaacadda star f m waa maalin jimco ah dhegeystayaal taaradan saakay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha labiyo tobnaad ee disembar sannada labada kun labaiyo labaatanka waxaana barnaamijka dhegeystayaa waa dabcan wargeysyada waxyaalaha kala duwanay qorayeen wargeyska the standard iyo sidoo kale nation qeybada margeysyaashan fursadda u siin doona saakase kusoo kaakicin kuwa birisay maqalka idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan aan ku horumaray wargeyska saaka dabcan wuxuu halkan faahfaahinka ka bixinaya iyadoo waaxda dabcan hadda baaritaano ay socdaan laguna hayo guddigii afartii ka koobnaa guddiga doorashooyinka xududaha i e b c oo sidoo kale iska diiday in ay ama qayb ay ka aheen mise beri ay ka yihiin natiijada uu ku dhawaaqay ofula jafokati madaxa guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c wakhtigii doorashadii ayaa markaasi ka noqdeen iyagoo dabcan shirar kala duwan qabanayay sidoo kalena kaga hadlayay siday wax u socdaan iyo sidoo kale inaysan ku qanacsaneyn sida ay wax u kala wadaan marjaan sidoo kalena molo iyo cabdiguuliye iyo sidoo kale ofula jabokati waxaa hadda markaas lasoo saaray dabcan shakhsiyaadkan ciddii ka dambeysay iyo tilaabada ay qaadeen iyo guryihii ay jiifeen ama ay seexdeen intay ay socotay ama ay shirarka jaraa'id ay qabanayeen waxaana ay tegeen yaya center waxaana sidoo kale la kulmeen ama ay seexdeen loojajka ama guryaha markaasi fanijka ah oo dhammaystiran halkaasoo qarashaadka laga bixinayay waxaa baaritaanadu weli socdaan iyadoo wax laga weydiinayo sida ay cilaaqaadka maxariirka ula yeesheen shakhsiyaadka waxaana markaasi faraha la sogday nik salaad oo ka tirsan kanu iyo sidoo kale raver tuju oo xogeyaha markaasi jubliya asagana qayb ka ahaa xildhibaano fara badan iyo siyaasiyiin ayaa dabcan kormeeraya shakhsiyaadka afarta ah laakiin weli baaritaanada way socdaan kadib markii madaxweynaha uu sheegay in tribunalka ay baaritaano ku sameeyaan qoto dheer iyo cilaaqaadka xiriirka shakhsiyaadka iyo weliba in tilaabadan ee shakhsiyaadka guddiga doorashooyinka ee markaasi ka koobnaa toddobo afar ay dhinaca kale u goosteen weliba dhanka raila odinga iyo sidoo kale waa madaxweyne uhuru kenyatta waqtigaasi taasi ayaa hadda iyadoo afar saddex ka mid ah shaqada iska casileen halka masid ay weli shaqada iska casilin ayaa hadda weli baaritaanada weli aan soo gabagoobeyn ayna socdaan wax ka weydinta i b c iyo sidoo kale meelihii goobihii ay tegeen iyo telefoonada xiriirka wicitaanada iyo masajyada kala duwan ay helayeen dhinacyada kala duwan iyo waxaa ku qasabtay ayaa hadda markaas la doonaya in ay soo kala saaraan soo kala cadeeyaan kadib markay imaatay in ay arrimahan ay waa dabcan arrintan ay maxkamada waa dabcan raalli hada waa baarlamaanka dalka looga dooday in shakhsiyaadkaas aysan ku habbooneen kuna mudneen in ay xilaalkaas ay sii hayaan ee guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c hadda waxaa laga dhowrsugayo ama laga warsugayo waa tribunalka ama kuwa markaas baaritaanada ku hayo shakhsiyaadka afarta ah bal waxay soo saareen iyo caddeemaha kadibna go-aan ayaa markaas laga soo saari doonaa sida wargeyska bogiisa lixaad saaka uu halkan faahfaahin kaga qorayo kana bixinayo dhegeystayaal waxaa wargeyska saaka dhegeystayaal halkan sidoo kale ka qoraya isla labada wargeysba ay ka qorayaan dhegeystayaal dabcan hadda iyadoo dabcan ay cid waliba natiijadeeda iskuullada ay heleen iyo cid waliba buundadeeda waa iskuullada hoose dhexe ee primariga dhegeystayaal kadib markii wasaaradda waxbarashada dalka ay ku dhawaaqday natiijada kadib imtixaanadii wadanka ka dhacday sidee iyo labaatankii novembar ilaa iyo soddonkii iskuul imtixaanada socdeen waxaa dabcan u fariistay hal dhibic laba milyan dabcan sare u kacayo amase sare u dhaafayo ayaa imtixaanada u fariisteen dhammaan ee natiijadooda ay heleen waxaana halkan wargeeska saaka uu qoraya boggiisa labaadii saddexaad dabcan iyadoo weli ay hogaanka ay u hayaan ayna caddahay iskuullada sida gaarka ah loo leeyahay brivateka loo yaqaano ayaa bosishoonada masakaanimaha hore weli kaga jiraan dabcan dadaalada iyo weliba performanska natiijooyinka imtixaanada ay ka keenayaan iskuullada dalka guud ahaan dabcan sidaa warbixinta hadda ay tilmaamayso warbixin ay soo ogaatay ama ku ogaatay warbaahinta iyo sidoo kale wargeyska the standard ayaa lagu ogaanayaa in kaalimo wanaagsan ay weli kaga jiraan dhammaan iskuullada sida gaarka ah loo leeyahay kuwaasoo inta badan hadda ay loolan adag dabcan ay ku wada jiraan kuwa xukuumadda ama iskuullada dowladda ay leedahay iyo sidoo kale kuwa sida gaarka ah loo leeyahay markii laisku fiiriyo dabcan natiijooyinkii labada kun labada kun koob iyo labaatankii labada kun laba iyo labaatanki sanadkan ayaa inta badan farqi u kala dhexeeya sida inta badan hadda laleeyahay inay dib usoo qabsanayaan mise ay la qabsanayaan iskuullada dowladda iyo weliba kuwa gaarka ah loo leeyahay weli tartan xoogan ay ka jiraan ayaa haddan imtixaanada weli aan markaasi kala cadaynaynin farqiga iyo iskuulada iyo waa farqiga iskuulada iyo weliba ardada inta u kala dhexayso laakiin saavey ee ogaatay ayaa hadda xaqiijinaysaa in ardada sida iskuulada dowladda hadda dabcan kaalmaha hore ay weli kugu jiraan ama isay ku jira dabcan ay ku jiraan markii loo fiiriyo dabcan tartanka xoogan ee sida iskuulada gaarka ah loo leeyahay ee privateka loo yaqaana dhegeystayaal waxaa wargeyska sidoo kale uu saaka halkan qoraya iyadoo boqolka maalmood ee u dhammaatay xukuumadda william samoy ruto tanii markii loo doortay xilka madaxtinimada bishii sideedaad ee sanadka waa sanadka labada kun labaiy labaatanka asla ayaa hadda waxaa dabcan inta badan la sheegayaa in waxyaala qaar ay qabteen halka waxyaala qaarna aysan weli ay ku tilaabsanin laakiin taasi hadda waxaa beeninaysa oo sidoo kale wax ku sheego xabakama jiraan ku tilmaamaysaa hiigsigiisa iyo himiladiisa waaxda azimiyo lawmoja oo sheegtay in hadda boqolka maalmood ruto uu ku fiilgaroobay mise uu ku guuldaraystay mise waxba uu ka qaban waayo kow waxay markaasi kala qaadeen qaabta ama qaabka ko waa qaabka markaasi beeraha iyo sidoo kale cunada yeerada wadanka ka jirto ayay sidoo kale soo hadal qaadeen iyadoo inta badan laga doonayo in ay qiimo dhamis xoogan ku sameeyaan qeybta bacriminta laba kun sideed boqol laakiin taasi waxay ka dhigeen ay dadka uga iibinayaan ilaa iyo saddex kun iyo shan boqol waana tan hadda markaas layaabta ku noqotay xukuumadda ruto oo sidoo kale raashiin ama sidoo kale gargaar ay ka heleen wadanka ruushka ay hadda dabcan dadka ay kasii iibinayaan waana tan guuldarada iyo weliba fashilka ee hadda xukuumadda koob ay ka tahay waa sidaa markaas ismiyo ay dhegeystaalesaaka qorayaan wargeyska ayaa faahfaahin kaga bixinaya waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda oo wax ay horaan dhibaato dadkeeda dabcan ugu jirto ee wadanka ay ka xayirtay ayaa haddana xukuumadda ruto iyadana meeshay soo gelisay waxayna dabcan ay soo dhoofinaysaa geleyda sida aadka looga taxadaro sida aadka looga cabsado ee g m o taasoo dood fara badan wadanka ka dhalisay iyo weliba qobarada faahfaahin kaga bixiya g m o wadamada isticmaalo dhegeystayaal waana tan hadda ay asmiyo ku dhaliilayaan boqolka maalmood in wax uu ka qaban waayo sidoo kale ku fashilmayo waxaa sidoo kale dowladda oppositionka ayay sheegayaan in ruto uu soo magacaabay ama dadka uu soo magacaabay dhammaan u tixraaceen fiirinina dabca integritiga loo yaqaano iyo sidoo kale deegaanada ama waa gobolada dalka iyo sidoo kale habeenka kaalinta ee gender balance waxaa loo yaqaana dhegeystayaal taasoo inta badan uu diiradda saarin laakiin cidda uu doonay iyo weliba cidda ka agdhow keliya uusan dabcan uu soo xulinayay waana tan dowladnimada ayadana meel kaga dhacayso uuna sidoo kale horaan arrimaha ballanqaad uu sameeyey in dumarka kaalintooda doorkooda ay noqon doonto jimi jimi waxaa loo yaqaana dhegeysa mise fifty fifty ama boqolkiiba konton iyo konton in loo kala qaadan doono xubin weliba ama kaalin weliba dumarka in laga tegi doonin hadday tahay golaha wasiirada dabcan waa golaha xeerdiyaasha iyo sidoo kale golaha dhegeystayaal loo yaqaano waxaa loo yaqaana dhegeystayaal waa xogayaasha joogtada halka dhaqaalaha ay sidoo kale azumiya ka hadleen kuna sheegeen in boqolka maalmood ee dabcan iminkan ay sii liicayso iyadoo hadda waxba aysan ka qabanin horaanna u sheegay in bottom up loo sameyn doono model qaab markaasi model ah qaab markaasi farsamaysan dhaqaalaha wax looga qaban karo laguna kobcin karo laakiin taasi hadda uma muuqato oo dabcan hadda meel lagu qiyaasi kara ma jirto oo ma taagno tani hadda waxay xaqiijinaysaa in dowladdiisa ay dareemayso cadaadis xoogan iyo weliba deymo fara badan oo hadda uu asaga soo qaaday inkastoo asaga inta badan uu sheegi jiray in wadanka deymo aan loo soo qaadaynin waa dhaliilaha hadda ay u jeedinayaan boqolka maalmood ee ruto u dhammaatay dhanka waxbarashada ayuu sidoo kale meesha ka saaray uuna sheegayaa in dabcan culayso fara badan uu sii saaro waalidiinta sidoo kalena uu doonayo in wadnaha uu gooyo oo dabcan loola jeedo in uu waswaas fara badan dadka ay ku dhacaan iyadoo hadda dadkaysan xakameyn karin lacagtana sare loogu qaadayo danka jaamacadaha iyo weliba waxbarashada dhammaan fursadaha sida wargeyska saaka halkan uu ku qorayo waa dhaliilo fara badan ee dabcan dhanka azimiyo jeedinayaan foreign policy waxaa loo yaqaana arrimaha dibadaha azimiyo waxay markaas sheegaysaa in kenya hadda ay dabcan dibadda ka joogto arrimaha ku saabsan compromise waxaa loo yaqaana dhegeystayaal ee wasaaradaha ee sida qaabka oo ay ola dhaqmanayaan weliba dhanka ganacsiga sida wasaaradda ay ku sheegayso halkan waa dabcan azimiya ay ku sheegayso tani waxay tilmaamaysaa in tirbada kala duwan la galo dabcan ilaa hadda waxba aysan usoo kordhinin iyo qiimaha arrimaha lacagta hadda sare u kacay wadanka waxba uusan ka qabanin boqolkan maalmood taasi keeni karto sixir bararka qutulduruuriga iyo weliba maciishada wadanka in ay hadda xukuumadda ruto ay ku fashilintay halka ruuto qaybtiisa asagana uu sheegayo amase xubnihiisa ay sheegayaan in tilaabo la taaban kara ay ku dhaqaaqeen sida haslafan lacagihii markaasi ballamihii ay dabcan dadka shacabka ula galeen una hadda sheegay in konton bilyan lacagta dalka loogu talagalay dadka hasla sidoo kale ay qaadan karaan iyadoo dib u soo celin doona waxaana sheegayaan sida garsoorka waxuu ka qabtay yaa sidoo kale arrimaha bacriminta iyadoo beeraleyda sheegay inay wax soo saar xoogan doonayaan inay soo saaraan si dadka wax loogu qabto iyo weliba isku filnaansho dhanka beeraha loo helo ayay markaasi inta badan saaka ay wargeysada aada uga hadlayaan boqolka maalmood ee ruto u dhammaatay dhegeystayaal waxaa wargeyska sidoo kale halkan uu qoraya dhegeysan ali christmas for teachers fourteen thousand seven hundred promotion up to grabs dhegeysan waa sida wargeyska halka uu qorayo iyadoo inta ciida masiixiga la gaarin ama ay maalmo yar ka dhimantay dhegeystayaal waxaa promotion heli doonaan afar iyo toban kun toddoba boqol oo macalimiin ah kuwaasoo fursadahooda hadda ogaan doona weliba kaalmaha doorka ay doonayaan inay ka qaataan dhanka tacliinta waxbarashada sida guddiga t a c ay sheegtay shalay uu markaasi madaxweynaha uu sii xoojiyey sheegana in arintan uu kaga hadli doono dhibaatada iyo weliba culeysyada faraha badan ee ka taagan guud ahaan wadanka dhanka macalinyarada iyo weliba dhanka asal deegaanada oomanaha ayuu markaasi guddiga u sheegay waa kuwa macalimiinta shaqaaleysiiya in si deg deg arintan dabcan kaalintooda uga soo baxaan waxayna ku heshiiyeen in applicationada daylineka sidoo kale halkaas ama tenderka dabcan lasii kordhin doono extended t c cid weliba ay uga soo qeyb qaadato oona uga qeyb gasho iskuullada markaas hadda dabcan fasalka lixaad ee junior junior secondary school j s s dhegeystayaal ay doonayaan in bisha soo socoto ay ka qeyb galaan sida warbixinta ay tilmaamayso hor-aan ayuu markaasi xukuumadda ruuto ay sheegtay in ay dib loo fiirin doono sidoo kalena lasoo xayeysiin doono tiro markaasi macalimiin gaaraysa soddon iyo shan kun oo macalimiin ah oo bannaan bishan dhegeysta disembar halkasi bisha koowaad ee waa bisha koowaad ee sanadka soo socda labada kun saddex iyo labaatanka january ay oga qeyb galaan sida warbixinta saaka halkan ay ku tilmaamayso iyadoo la sheegaya in war farxad leh ay dhammaan heli doonaan sanadkan macalimiin aada u tiro badan sida wargeyska ay kala qorayaan wargeyska daily nation sidookaleiyo sidoo kale standard eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m oo codka gobolka qoybar ayaa dhegeysanaysaan saaxib iyo dhammaantiin sox wanaagsan si wacan ayaa filaa dhammaan inay kusoo wada kakaceen saaxiibada balqadka telefoonkan siinaya dhegeystayaasha iyo dhegeystaha ugu hore saaka deegaanku ku sugan yahay soo dhowow halo star f m wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowo wacan maasha alla waa dhow walaalkaali runtii xabar dheere intaan ka warhaayo maasha alla jawi digiraa lagu waabariistay alxamdulilah wax qawle iyo buuqna maana maqlin runtii waxaan ilaa imtixaansan allah caafiyo matoola naxariisto kale horalninta wallahi sanadkan cusub qaxootiga laakiin bada ay rajeynayaan buufis aada iyo aad janwari haddii ilahina diyaarsiyo sanadkan cusub shukran aada baad umahadsan tahay subax lamid ah xigaa kale qadka telefoonka soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowow
alxamdulilah nabad baa lagu soo kakacay alxamdulilah halo oo ku maqlaya saaxib ilaahay baan ka mahadseeganayna aad baan u fiicannahay dhegeystayaasha dhan waxaan leeyahay jimco wanaagsan idaacaddana waxaan leeyahay boqol wacalaykum salaam waraxmatullahi barakatu maxamed u mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu haye waa halkee
macalimiin macalimiinka warasaaka halo
waan ku maqlaya alxamdulilah waa la fiican yahay baasbaasha barwaaqa aad baa loo fiican yahay maxaa hadal haysaan ree macalimiin
ree macalimiin alxamdulilah way roobitahay adiga aadan oo fiin baa loo guuro xoolihin hadda wa iska barwaaqayseen alxamdulilah haye wax dhib ma jiro wax dhiba ma jiro shukran aad baad mahadsantahay star f m soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu haye aad baa umahadsantahay shukran star f m soo dhowow waan ku salaamaya magacaaga soo dhowow
alxamdulilah waanoo barinay intaan ka warhaayo soo bariyey wax hadalaayo ma jirto inkastoo la hadalaayo waxbarashadii iyo asididii iyo natiijadii ardayda duustay dhammaan kuwa ka qaybgaasha waxaan leenahay aqbalyo hore u tuso insha allah aad baa mahadsan tahay star f m soo dhowow
waadhawahay salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
xaliimo toonshiid mandeera soo dhowow mam xaliima
alxamdulilah wallaahi dhinacaan barnay nabadan ku barnay naxariista ilaahan qabnaa magaaladana nin walba hooshiisu kala wata magaaladaan hadda joogaa alxamdulilah sidaan rabna ilaahayaa laga helaa ilaah maslaxa noogu naadiyaan leenahay muslimiinta meel ay joogtana intay dhimatay allaha u naariso intii joogna caafimaadka allaha u saacidayaan leenahay
aad baad mahadsan tahay shukran
adaa mudan insha allah aad baad mahadsan tahay star f m soo dhowow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa magacii waa maxamed cabdullahi barquuqe barquuqe saaka see lagu yahay barquuqe saaka barwaaqa nabad insi ilaahay u taaga jamco mubaarak baa lasidaya waa laiska fiicay dad caajis waa iska jiraay aha
waa laiska lunay hadib maan qof nabad hadalhayntana waa un iskuulka oo lacagta fida lagu kordhiyo waa january waalidiin badan iyo ilmo badan ee madaxa iska shan doolan xoolihin dadka ka dhamaadeen aad iyo aad marka taasna maan leenahay taana dawladda ha naga qasabto maan leenahay sidoo kale waa laiska lunay barwaaqa dhib mala nabad mm aad baad umahadsan tahay star f m soo dhowow
salaamu calaykum yusfakadow wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
janna gale janna gale waa aabaha nabadda soo dhowow janna galow
baariyow boqolkiiba boqol alxamdulilahi rabbi alcaalamiin alxamdulilah aladi acyana bacda ma maatana wa ilayhi nushuur ilahay baa mahad iyo shukr iskale mhm nab- nabad baa lagu waabariistay dhinacan gaarsa ugu waabariistay gaarsa university haye
ilaahay baa mahad iyo shukr iska leh waan ku salaamayaa in badan adi iyo ma- maxamuud daahir dhaqane iyo maaragtay dhegeystayaasha inta wax gara oo dhan dhammaantooda
aad baad umahadsan tahay jazaakum allahu jazaa janna gale shukran aad baad umahadsan tahay star f m soo dhowow ka xumay dhegeystayaasii qadku ka baxay xigaa kale qadka telefoonka siinayaa star f m soo dhowow waan ku salaamayaa walaale
جماعة وانا في وسط jimco la mid ah
اخوي واسلام الكوجير
jeerta lagu yahay
ما شاء الله يسوع الهي بام هذا السلام بدعي له هو شريف واحد بعد ما يسوع من في امن الحمد لله haye ما شاء الله يسوع ادي والدين دا الهي ادري حسنا هذا شيء ما صار كل جبل دوينه يسوع qoyska Ba- waa hadalka wanaagsan oo u dirtay berinta dadka ay ka dhexayso aada baan maasha allah kuleeyahay wax wanaagsan waa shukran walaale aad baad umahadsan tahay maasanid star f m soo dhowow idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeysila warkii sideedda subaxnimo goordhow maqli doontaan laakiin qadka telefoonkaa siinaya star f m soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed ali kaala socda gaarisa gaariso ka waran maxamedow wallaahi dhegdheg way aada u fiican tahay kambe kambayni buuq moogii haye wax dhib kaloo jiro ma laha mhm hadalaaintale dee saaka waxaa waaye nimanka a b c afar tahay mhm oo laleeyahay odayaala loo bixiyo wax baaritaan lagu sameyna laleeyahay mhm kuwan kale oo malaayin maayo inaskoo in guddi loo hagaajiyo meelaha sacayr kulli lasoo ogaado mhm
ayaan doonayna anagana aad baad mahadsan tahay shukran star f m soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu yuusufa kabula xuseen xaati buulagadud buluguud ka waran saaka
barwaaqo bashbash haye alxamdulilah hawada way kala degan tahay mhm
gaari saaka way saakay u ilquruxsan tahay alxamdulilah rabi alcaalamiin aadaan u fiican haadiya shukran xuseen uu mahadsan yahay bulaguduud xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow salaamu calaykum yuusuf bakad wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa cumar khiyaar oo jooga magaalada mandheera mandheera ka waran maryow
aga alxamdulilah aadaan loo wanaagsan yahay nabadaan kusoo kacnay ilaahay nabadgelyo waana siiyey marka saaki waxaan indhaheyda ku arkay horta gaari oo qaad waday oo saaki meeshan seelada qaad horteeda ku gudoomo gaari kale ku dhacay haye marka haddana weli waa la surin waa isla haddadaan marka wax ku dhintayna ma naqaan laakiin gaari kalena waa burbura sidan waa gadoomay afar kiitan wiis kotnan kor ay jiraan mhm marka waxaan leenahay gaaseedkan waa dhegeysanaya dowladda ruuta oo boqolka maalmood oo u dhamaatay shidaalka waa lagu diiqaaniyeymo waxay naga raqiisamanen waxaan leenahay dowladdaas waxaan ka codsanayna inay shidaalka hoosta dhigto maxaa yeele maciishadii weli kor ay jirtaa shidaalka hoosta loo dhigaan le dhammaan dhegeystayaashaas kullin waa islaameen shukran idaacadda star f m ayaa weli- weli dhegeysanaysaan xigaha kale qadka telefoonka siinaya star f m soo dhow walaale
salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu maxamudow soo dhow bakadow maxamuud daahir dhaqane alxamdulilah ilaahay mahadle haye intaan ogno nabadan lagu waabariistay aad iyo aad jimco wanaagsan baa leey dhegeystayaal oo dhan waxaanay waxaan leenahay dadka shalay aan maqlay daash ka hadaayeen dagaal guna soo daashay soomaaliya walaalayaal reer mandheera dagaalkaas beerahaasay haba dhaxgalo dagaalka joojiyaan aan leenahay dagaal faa'iida ma lehe ilaahay anaga abaara iyo dhibaato wuxuu ilaah u keenay annaga dhiiggan daadanayno macna darada wey marka waxaan ku baaqayaa inay muslimiinta ay dagaalka joojiyaan oo ay walaalnimada qaataan maxaa yeelay wixii awelba marku wax dhaco geedka hortiisa wax lagu xallin jiray xabad laguma xallin jirin marka waxaan leeyahay dagaalka hala joojo baaqaasaan dirayaa jimco wanaagsanaa kulii dhegeystayaalka oo dhan waxaan leeyahay abbaa nabad iyo cumar akyaaro subax wanaagsan baan leeyahay dagaalka hala joojiyaan ku baaqaynaa shukran maxamuud daahir raqani umahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waalaikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhow baaba waa macalimow xagar dheer aan kaasoga ahaya aabo malaa'ika kul raxmo waalidkaada ha u dhawaato ma garas shukran
nairobi see lagu ahaa alxamdulilah baaba ilaah baa mahadle intiin ka war qabno saaka jimca qabnaa xagar dheeri nabad baa lagu qabaa ma maqasho aad iyo aad intii bugta allah caafiyo intii caafimaad qabto allahu ziyaadiyo intii wax haysanin wax baraka leh allah siiyo aamiin waalidiinta allahu naxariisto intii dhib qabto allah ka qaado intii dheef qabto allahu ziyaadiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waalaikum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu soo dhow salaamu calaykum waalaikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu
waa maxamed galtoojo etoobiya galti ka war etoobiya saka
etoobiya saka niyo canjeer daafi baallah laga cunaay wallahi bilaa jawi waa iska degan yahay waa la qurcaday waa beeraha loo dareeray balaaye ma laha waa la burwaaqaysanya kashiidaan beeraha nagu dhib haysa aada iyo aad
si kale waa iska wacana barobalaal ma jira balaaye mal waa la burwaaqaysanya masaajidada si fiican loogu dukada saaka haddaad maadsan tahay shukran galti star f m soo dhowow halow star f m waan ku maqlaya magacaaga magacaaga
hatar halkaasi mandheera macaambada mandheera ka waran saaka
mandheera buu jawigeeda uu degan yahay waa faahfaaxay dhoola cadays walow kuleeda uu jira haye
walaalkeenaan wax walba su lagu kaltargelay walow natiijada sha daraa soo baxday ilmaha dhihi jireen walaalkeen macaan wallahi wax walba su lagu kaltargelay aada iyo aad ummadda islaamka oo islaayineysana waxaa leeyahy shalay mandheero dagaal baa ka dhaca ummadda dagaalkaa naga daayaan aan leeyahy islaam baan ahnay inaan isjeelsan waa lagu xunukulaaliyo waxaa jira awaaray naga daayadha dagaalka islaamka shukran aad baad mahadsan tahay xamdi gurey stuudio labaad dhegeysa durbasee gashay sideedii subaxnimo warka ayaa maqli doontaan laakiin hal qad dabcan hal qof ayaan qadka telefoonka siinaya kadibna warkii ayaan wada dhegeysanaynaa star f m soo dhow
xaligedi karibuna
saa ku baris alxamdulilah soo dhow waa la fiicay waa la fiicay alxamdulilah nabad baa lagu wabaris maxaa hadalaysaan reer karibuna
alxamdulilah aad baa iskaga fiicanna waa sidoo waa si hadalaadka aad bay iskaga fiicanta waa hadda cusuban oo aan hadal hayni male natiijada isguulada ma ogi waa la iska fiicay alxamdulilah shukran cali geedi karibuna dhegeystayaasha qadka telefoonka dhegeystayaal u dambeeya kud maasantii la socodka dhegeysiga xubinta wargeysadii weliba hadalhayntaas waxliba dhegeystayaashan ugu talagalay si kusoo kaakicin ku abarisan isku socodka gaadiidka waxbarashada iyo waxaa deegaanada ka cusub dhegeystayaal oo ku maasanyihin saaxiibada ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullahi calaykum waraxmatuhi tacala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacna wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan kusoo dhawada barnaamijka hogaanka dhegeystayaal jimco maanta taarikhda ku beegan tahay saddex labaatanka bisha labiy tobnaad disembar sanadda labada kun labiy labaatanka waxaa barnaamijka dhegeysta saaka diiradda ku saari doonaa kagana hadli doonaa boqolka maalmood ee madaxweynaha dalka william samoy ruuto u dhammaatay waxaa maqal doontaan dhegeysta waraysiyo kala duwan dhegeystayaal maxamed caamir oo sidoo sidoo kale qadka telefoonka soo gelin doona dhegeysta noo faahfaahin doono sidoo kale noo qadadhigi doona arrimaha madaxweynaha iyo waxaa iminkan ay xukuumaddiisa ku tilaabsatay waxaysan ku tilaabsanin waxay qabatay waxaysan qabanin iyo waxaa iminkan markaas u qorshaysan iyo waxay ka dhigan tahay boqolka maalmood iyadoo sannado fara badan ay u dhiman tahay madaxweynaha arrimahaasan barnaamijka dhegeysta diradda iskula saari doona dhegeystayaal iyadoo koob iyo dabcan waa la meelmariyey dabcan waxaa la meelmariyey koob iyo toban hindiso sharciyeed la ansixiyay afartan labo dabcan oo awaamiir oo fulin ayaa markaas sidoo kale soo saaray lix iyo toban ka mid ah maamulkii hore ayaa markaas meesha laga saaray laga noqday taasi waa dabcan inta yar oo ka mid ah tirada dabcan waa tirajabinta ay samaysay dadweynaha waa dabcan waa dabcan sidaa ay xukuumadda william moy ruto ay ku dhawaaqday dhegeystayaal waa intuu markaas xilka hayay idaacadda star f m cugto gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysa dabcan dhegeysanaysaan arrimahaas ayaan sidoo kale isla fiirin doona dhegeysta sida ay warbixinada markaasi kala duwan aan sidoo kale kasoo xigna national public radio n p r waxaana sidoo kale eegi doonaa dhegeysta dhanka lacagaha waddanka arrimaha sicir bararka waxaasoo dhan ayaan isla eegi doonaa intuu barnaamijka dhegeysta labada ku jiro madaxweynaha dalka william ruto boqolkiis maalmood ee ugu horreeyay ayaa dabcan shalay soo baxay oo ugu dambeeyey welina waxaa markaasi ku adkaysanaya in miitarka weli uu socdo ama sida arrimaha ay socdaan boqolka maalmood inta badan dadka ay aadka u saadaliyaan kaga hadlaan haddaba maxaa markaasi xukuumadda maamulka kenya kwanza waa samuel ruto ee dabcan kadib adaba kadib maxaa dhacay dhegisal boqolka maalmood ee shalay markaasi ay ku ekeedo khamiisa iyadugoo helay dabcan golihiisa wasiirada xogayaasha maamulada iyo sidoo dabcan xogayaasha joogtada maamulada dhegeystayaal waa saxiixadiisihii ugu horreysay sanduuqa hasla taasoo sidoo kale waqti buuxa ah inta badan uu geliyey sidoo kale uu siiyey hasla platform oo markaasi si deg deg ah inta badan dadka ay kaga qayb qaateen iyadoo sanadkan dhegeystayaal bishan ayna ka hadalnayo u daafuray ilaa iyo kun lix boqol sagaashan labada maalmood oo keliya ayaa markaasi ka tirsan yihiin goosto tan iyo markii labada kun toddobiyo labaatanka sida warbixinada markaasi kala duwan ay soo saarayaan doorashada guud ee waddanka ee tan kale dhegeysta laakiin inta badan waxaa aad looga hadlayaa sida ay siyaasadda markaasi u kala socotay ay kaga bilaabtay boqolka maalmood iyo xukuumadda waxaa lehe markaasi rajada inta badan waqtiga ololihii ay ku jirtay waxaa lehe soo bandhigaysa waxaa lehe soo saaraysay waxyaalihii inta badan dadka shacabka ay aaminsanayeen iyo inta boqolka maalmood mise saddexda bilood ugu hore xukuumadda lagula xisaabtamo maxay markaasi ku tilaabsatay sidoo kale ee qabatay dhegeystayaal arrimahaas aka barnaamijka diyaaradda ku saari doona kaga hal doona dhegeystayaal barnaamijka intuu hawada ku jiraan aniga yuusuf bakada inil socodsiin doona hadduu ii bahraari ka noqdo haddaba dhegeysanaan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal geeska afrika waxaa ka jirta bartii ugu darnad ee abid muddo afartan sano ah ilaa horaantii sanadka labada kun labiyo labaatanka hal dhibc sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga hararay iyagoo raadinaya biyo iyo cunno iyo hooy da qaramada midoobay ee qaxootiga un str ayaa ku sugan goobaha kala duwan si ay dadku abaartu saamaystay u siiyaan gargaar qoysasku abaaruhu saameeyeen geeska afrika balse un str waxay iminka la daradhacayaan baahida badan ee dalka dadka iminkan ku habsatay ku dhacday unser ayaa kaashanaysa shirkadda isgaartinta safaricom si dhibcaha loo yaqaana bonga point loogu adeegsado kajawaabida abaaraha dhegis mala socoteen dhibcaha ayaa bonga point aad ka caawin karayso mise aad ku caawin karto qoysaska abaartu saamaysay unser waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta daran waxay aad markaas u saamaysay nolosha carruurta dadka qaar abaartu waxay baabi'isay helada qaraabada dadka dhammaan oo inta badan iskaga soo kala tegeen hoolahooda dhibaatada ay ku keentay waxaa dadkaasi ku qasabtay inay iskaga soo hayaamaan iyagoo baadigoobaya biyo baad iyo hoy dhegeyste waa tan inta badan laga hadlayo oo cid baan laga doonayo in ay hadda dadkooda ehladooda qaraabadooda qoysaska inta badan laga doonayo dadka inay u gargaaraan waxna oga qabtaan dhegeystayaal waa fursad cid waliba laleeyahay dabcan maanta waad haysataa oo dadkaada maanta wax ugu qabo ugu deeq fursadahan dhegeystayaal aan iska beeldaraynin inta badan waxa u qaban karo waxaana dadkaasi dhegeystayaal inta badan ku qasabtay inay iskaga soo hayaamaan iyagoo baadigoobaya biyo baadyahoy dhegis waad caawin kartaa qoysaska bartu saamaysay adigoo adigoo adeegsanaya dhibcaha bonka point ee safaricom haddaba sidee ku caawin kartaa kadib waxaa qaraacaysa dhegis alxidig hal laba lix afar geys ama star one two six hash kadibna waxaa xulinaysaa dhibana bonga point kadibna waxaad kusii dhufanaysaa baybill kadibna waxaad sii gelinaysaa lambarka business lambarka waa soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed ama thirty two ninety three kadibna account number waxaad gelinaysaa star f m s t a r f waa f m dhegiisanaad qoraysa kadibna waxaad gelinaysaa amaahda ama intaad doonayso dhibcahaaga bonka point inaad dadkaada ugu gargaarto waxna ugu qabato adigoo u maraya hay-adda qaramada midoobey yuhnisar iyo sidoo kale shirkadda isgaarsiinta safaricom kadibna bonka pointka geli laba kun boqol saddex kun afar kun laba kun afar kun shan kun lix kun toddoba kun intuu cid waliba tabarteedii karaankeeda intuu hayo ama inta ugu jirto inta waliba waxaa qof uu ku taageeri karo kadibna okay ayaad kusii dhufanaysaa kadibna waxaad sii gelinaysaa pinkaada ama mpesa pin ayaad gelinaysaa kadib dhegeysta waa kan adiga mpesa aad u isticmaasho dhegeysta qarsoodada ku ah goonida ku ah ha isku qaldin dhegeysta pinkaada cid kalena ha iska tusin adiga gasho kadibna okay ku dhufo isla markii fariin aad kusoo dhacaysaa fadlan ku diq dhibcaha bonka point dadkii abaatu saamaysay dhegeystayaal hay-adda unisr waa hay-ad caalami ah ee kusoo goob waliba dhegeystayaal idaacadda star f m cunto gobolka qoybari ayaa dhegeysaneysaan saaxibayaal dhegeystayaal bal iminkan barnaamijka dib ugu soo noqonay iyadoo saaka diiradda ku saaran kaga hadlayna xaaladaha waddanka markaasi ka taagan iyo sidoo kale boqolka maalmood ee waddanka waa boqolka maalmood ee xukuumadda ruuta u dhamaatay sida ay xukuumadda iyo waxyaalihii markaasi laga doonayay iyadoo dabcan inta marka laga soo bilaabo tan iyo markii loo dhaariyay xilka ruuto waa dabcan waqtigii ay socotay xafladda yaa dabcan waxaa maanta laga joogaa dhegeystayaal boqolkiisii maalmood ee ruuto uu xilka si toos ah u qabtay boqolka ayaa maanta u dhammaatay
William Samoei Ruto.
In full realization.
In full realization.
Of the high calling.
Of the high calling.
I assume as president.
I assume as president of Kenya.
Of the Republic of Kenya.
Do swear.
That I will be faithful that I will be faithful and bear true allegiance and bear true allegiance to the Republic of Kenya to the Republic of Kenya that I will obey that I will obey preserve preserve protect protect and defend this constitution and defend this constitution of Kenya of Kenya as by law established as by law established and all other laws and all other laws of the republic of the republic and that I will protect
and that I will protect and uphold and uphold the sovereignty the sovereignty integrity integrity and dignity and dignity of the people of Kenya of the people of Kenya so help me God so help me God waa dabcan waa dhaartii dabcan la dhaariyey madaxweynaha dalka doorashadii kadib markii uu ku guulaystay maxkamadaha sidoo kale go-aan ay soo saartay kagana hadashay in markaasi sida rasmi ah iminkan madaxweyne uu wakhtigaas dabcan u noqday william samey ruto haddaba iyadoo caadi ay tahay dabcan horeynba sidoo kale loo arkay in xukuumadaha la fiiriyo boqolka maalmood iyo boqolkan maalmood ee ugu horeysa ee xukuumadda ayaa inta badan bilaabi doonta kenya kwanza waxaa leeyihi inta badan ballanqaadyadii oga qaaday wakhtiyadii ololihii inta badan ay ku jireen ee loo yaqaanay qorshaha si dabcan ajendayaasha afarta weyn ee sidoo kale xukuumaddii william waa xukuumaddii hore uhuru kenyatta ah halkaas wax kaga qaadan doonaan dhegeystayaal oo leh qaab markaasi digitalization oo lagu tuuray cabir dhegeystayaal inta badan ay kaga hadlayeen cabirka wanaagsan sida ballanqaadyada ololaha beeraha waa m s m dabcan lacagaha dabcan inta badan laga hadlayo ee dadka loogu talagalayo ee ganacsatada yaryar iyo weliba si dadka wax hoos dhabaqa hoose looga soo qaado daryeelka caafimaadka iyo weliba digitaalka oo markaas lagu daray halabuur ha siyaasaddu inta badan waxay ku leeyihiin waa kumeelgaar laakiin dowladdu waa joogto dhammaan dhegeystayaal kuwan waa arrimaha jira dhegeystayaal inta badan buuqyada arrimaha loogu daray diiwaanka laakiin boqolka maalmood oo waktiga inta badan saddexda maalmood ee xukuumadda ruuto ayaa inta badan daraasaysay waxyaalaha inta badan u baahan yihin dadka shacabka waxyaalaha aysan u baahnayn iyo waxyaalaha diiradda ay ku saareen maxay ka gudbeen maxaynaysan ka gudbin waa arrimaha afaarta waa arrimaha inta badan diiradda lagu saaraya dadka falanqayaasha dabcan waa afarta weyn ee dabcan dhab ahaantii ajendayaasha la daadiyo golayaasha haddaba su-aalaha deg dega ah laisweydiinayo maxay markaasi ka qabatay arrimihii inta ballamada ay ku jireen amase socdaallada ay ku jireen waqtiyadii ololihii doorashada bacriminta ayaa ka mid ah dhegeystayaal dabcan waa fertilizer ama arrimaha bacriminta ama geleyda arrimaha wax ka qabashada dhanka dhaqaalaha ayaa ka mid ah dhegeystayaal iyo sidoo kale in uu dib dabcan uu ku sameyn doono waaxda la dagaalanka musuq maasuqa waaxda dacwad soo egidda dalka garsoorka iyo sidoo kale wuxuu sheegay in dib u eegis lagu sameyn lahaa ciidamada booliska iyo sidoo kale waaxda canshuuraha dalka ee k r a inta badan waxaa sidoo kale aada hadda waxyaalihii ololihii markaad fiiriso iyo hadda qaabka wax u kala socdaan waxa inta badan ay leeyihiin khubarada madaxweynaha waxaa inta badan hadda la talinayaan la taliyaasha oo ku sheegayaan waxyaala qaar uu ka fursado sidoo kalena uusan ku degdegin uu qala qaado wixii ololaha iyo wixii hadda dowladda ay inta badan ay dadka ay inta badan ugu jilcisan karaan mise ay dhibaato u keeni karto waxay inta markii lagu celceliyo qaabka ee shanta adeegyada ee ugu muhiimsan uu doonayo madaxweynaha waxyaalaha suurtagelin karo sidoo kale uu sawirin karo ee inta badanna dadka ay saadaalinayaan ama sidoo kale dadka khubarada dhanka siyaasadda waxay ka hadlayaan dabcan arrimaha koowaad ee doonaya in ilaa iyo boqol iyo toddobaatan ballanqaadyo oo inta badan dadka kenyaanka laga ballanqaaday tan iyo ololihii waa boqol iyo toddobaatan dhegeystayaal ayaa looga ballanqaaday wakhtiga dadka kenyaanka haddii ay markaasi inta badan ay ka baxaan ballanqaadyada weyn waxay caqabad ku noqon doontaa sidoo kale aysan ka gudbi karin dhibaatada siyaasadaha mustaqbalka dambe waana tan hadda saadaasha inta badan ay ka doonayaan haddii toban ay sheegaan inay shan ay ka qaban karaan dabcan hadgudubyada ayaa sidoo kale ka mid ah xuquuqul insaanka iyo waxyaalaha markaasi inta badan dadka loo geystay waqtiyadii xukuumaddii uhuru kenyatta waxa uuna sheegay in meesha markaas uu ka saaray waaxdii sida gaarka ahayd ciidamada booliska oo dhibaatada ay u keeni jirtay s s u waxaa horey dhegeysta dhaqaale loo soo jeediyey oo lagu talagalay sida kaabayaasha wax looga qaban lahaa arrimaha dhanka guryeynta dejinta caruurada dabcan waa arrimaha dhegeystayaal xasilinta sidii wax looga qaban lahaa loona yareyn lahaa qiimaha shidaalka waxaa sidoo kale uu sheegay in hadda laga doonayo in wax badan laga qabto iyadoo loo adeegsanayo dhan weliba dhanka xirfadaha wax soo saarka gudaha daryaalka bulshada iyo weliba booliska waxaa sidoo kale uu sheegay in qoysaska waxal badan looga qaban karo arrimaha ay xukuumaddiisa sanadaha soo socdo inkastoo laakiin inta badan hadda diiradda la saarin waxaa laga hadlayay iyo waxaa qorshaha inta badan ay ahayd waxaa xukuumadda ruto hadda qalinka keliya calaamada dabcan waa calaamada greenka waa calaamada greenka dhegeysal u fuushay waa inta keliya sida lacagta hasla fan oo loogu talagalay dadka danyarta taasoo inta badan hadda dadka ay tirada waa tiro fara badan ay qaateen uuna daha ka rogay kowda waa dabcan waa sanadkii waa sanadkan labada kun labiy labaatanka bishii aynu soo dhaafnay novembar dhammaadkeedii ayuu qalinka ku duugay dhegeysta madaxweynaha waxauu sidoo kale qalinka ku duugay arrimaha garsoorka oo xukuumaddii hore ay ka tegtay sheegtana inay markaas aysan ansixinaynin waxa uu sidoo kale waxyaala qaar hadda qabyo ugu jiraan halka qaarna hadda ay doonayaan in wax badan ay ka qabtaan waxaa sidoo kale ka mid ah arrimaha sida horaan aan soo sheegnay inta badan uusan ka hadlin arrimaha lacagta canshuuraha ee dalka ama waxda canshuuraha ee dalka ee k r a wax badan ayaan isla fiirin doonaa dhegeystayaal iyadoo warbixino fara badan oo aad u dheer laga qoray kaga turjumayso kaanimaha iyo waxyaalaha inta badan ka soo gelayso xukuumadda ruto iyo waxa hadda ee doonayso dabcan iminkana gacanta u saaran madaxa waa dabcan leeyahy madaxweynaha ruto gacanta madaxa u saaran iyo waxyaalaha ku adag oo sidoo kale horaana ballan looga qaada dadka shacabka iyo waxay u dhiman karayso mustaqbalkiisa dhegeystayaal sixir bararka ayaa ka mid ah heerka dulsaarka ayaa ka mid ah dhegeysta mar lacagaha internetka sixir bararka shidaalka dhegeystayaal ayaa sidoo kale ka mid ah iyo shilinka dalka oo sare u kacay qaybka markaad fiiriso lacagta dollarka isku bedelka ama lacagaha loo doolarka qaabka laiskugu bedelo arrimahaas ayaan dhegeystayaal barnaamijkaas kusii fiirin doonaa kaga hadli doonaa qadka telefoonkan waxaan soo gelin doonaa maxamed caamir oo sidoo kale ka falanqeeyo arrimaha siyaasadda dhanka dhaqaalaha iyo sidoo kale arrimaha gobolka waqooyi bari qadka telefoonka warka kadib ayaan soo gelin doonaa si faahfaahin buuxda uu inooga siiyo inoogu qadadhigo arrimaha iyo xaaladaha iyo boqolka maalmood ee madaxweyne ruuto dhegeystayaal sidaa horaan ba inii sheegay dhegeystayaal waxaa qadka telefoonka dhegeystayaal ku jiraan maxamed caamir oo sidoo kale horaan inii sheegay wuxuu ku taqasustay arrimaha falanqeynta arrimaha gobolka waqooyi bari arrimaha siyaasadda weliba dhanka dhaqaalaha saakan waxaa diiradda barnaamijka ku saarayna dhegeystayaal bal boqolka maalmood ee u dhamaatay xukuumadda william ruuto maxaa u hirgelay maxaa u hirgelin maxay tahay boqolka maalmood ay ka kooban tahay maxayna inta badan dadka ay ka aaminsan yihiin in waxyaala fara badan oo ka qabta sida barnaamijka saaka aan ku sharaxaya dhegeystana etay tahay hafslaafaan lacagtii dadka markaas loogu talagalay qaabka dadka markaas uga faa'iideysteen iyo sidoo kale waxaan ka hadli doonaa dhegeystayaal oo ka weydiin doonaa arrimaha garsoorka arrimaha guddiga doorasho waa dabcan guddiga markaasi la dagaalanka musuq maasuqa uu sheegay in reform uu ka samayn doono mise dib ama isbeddel uu ku samayn doono dhegeystayaal waaxda dambi waa waaxda d c i da dhegeystayaal dambibaarista dalka iyo weliba sidoo kale waaxda dacwo soo ogida ee d p p da iyo weliba garsoorka dalka dhegeystayaal arrimahaas ayaan dhegeystayaal isla fiirin doona iyo sidoo kale lacagaha canshuuraha ee dalka ama guddiga markaas canshuuraha dalka ee k r a uu sheegay in sidoo kale isbeddel lagu sameyn doono la dhihi doono kenya revenue services laakiin weli waxay taagan tahay k r a arrimahaasi dhegeystayaal iyadoo sidoo kale saaka aad maqleysiin in inta badan ay aada u dhaliilayeen sidoo kale dhaleecinayeen boqolka maalmood waa dhanka garabka dhegeystayaal azimiyo lawmoja ku sheegeen in ay xukuumadda ruto meesha ku fishilmatay sidoo kale waxbaysan ku hayn laakiin waxaasoo dhan kama hornacay dhegeystayaal waxaa qadka telefoonka ku jira maxamed caamir maxamed caamir waan ku salaamay marka hore soo dhow saaxib
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu yusuf waad mahadsan tahay waadna salaamantihiin adigiyo guddiga dadka ku dhegeysanaa shacabka kuwa xel shukran camirow boqol maalmood ayaa ruto u dhamaatay tan iyo markii la doortay horta bal inoo macnee boqolka maalmood bal waxay ka kooban waxay ka tirsan tahay mise ka kooban tahay iyo waxa loola jeedo
horta nin ou siyaasi ahaan boqolka maalin waa maalnimo ka imaaday siyaasadda waddanka maraykanka madaxweynihii hore franklin roosevelt la dhihi jiray ayaa keenay markaas iyadana waxaa jirtay tides badan siyaasada ayaa kacsaneed oo maraykanka ninka asagoo ka horreeya republicanka ayaa dhaqaala musuq maasuq wadankii oo kacsan aad marka keenay sheekadan laleeyahay boqolka biro hore aansal gurugu dhigaa siyaasadayda marka boqolkaasaa laygu barta marka adiga kun sagaal boqol soddon iyo saddexdii ayay bilaabatay tii marka waktigina waa ka run sheegay boqolka birina waa ka run sheegay ninka la dhahay franklin roosevelt marka waxtaadna waxay qasabtay xisbiga demucraatiga in la aamino oo marka marka asagu meesha ka taginaas nin kale lagu soo doorto marka horta asaalkaas waa evaluation performance evaluation yani qofka yani wixin qaban doono muddo dheer ha liiga sugin because xilliga siyaasada waa shan sano maraykankan ku sheegayna waa afar sano marka xilli shan sano ayaa boqol biri laga qaadanahaya boqolka biri marka waa yani udub dhexaadka intaad ninka boqolka beri aad ku guulaysta waxaa loo arkaa in siyaasadiisa waktiga dambe wixii sheegaya aad ku guulaysana marka hadda kule waxayna iska noqotay arrin oo horfur u ah yani siyaasadda adduunka oo nin walba sheegtay in boqolka beri oo hore lagu fiiriyo ama dictator ahaada ama democrat ahaada nin walba waa sheegtaa boqolkaas beri marka waa evaluation performance aan ku sheegay oo lagu fiiriya oo lagu yani sahmiya yani wax qabadkaas qofka qaban kara muddada shanta sana
ah boqolka sana yani u eh yani entrygate irida irida irida dabcan meeshu gelitaankiisa ama uu ku furfuranayo
marka waana adduunkana waad qaatay xilli walba maqli siyaasad walba joe biden madaxweyne hadda maraykanka waxaa dhahay boqolka beri halii fiiriya kab walba china oo darar ninka lasoo doortay boqolka beri halii fiiriya wadanka ama democrat ha ahaada ama autocratic wadan xerxeran oo shuuci ha ahaada boqolkaas beri waxay noqotay udub dhexaad siyaasada lagu furo marka saad u sheegtayna ruto intay ka hagaagtana iyada nafteeda iyada nafteeda intay ka hagaagta waa oo correct steps saas hagaajisid wax badan ayaa qabsamaya siyaasada xisbiga iyo gadaal dambada laga fiirina aaminaada ay keenay intay miss steps kugu dhacdo oy lugta hore kaa halawdana aaminaadkaya meesha ka baxaya marka saad u sheegtay ninka ruto la dhahay wax badan ayaad ballan qaaday marka aniga waxaanu kala qaadaa laba dhaqaale iyo siyaasa marka dhaqaalaha maxaa u qabsoomay boqolka beri siyaasada maxaa u qabsoomay boqolka beri adagoo ka warqaba wadankan yani xaaladaas ku jiri shantii sano soo dhaafnay marka wallahi siyaasa ahaan intaas fiirisid ninka horta campaignaas galay campaign ayaa isku jiri madaxweyne ku-xigeenaas toban sano ahaay dowladda kamidaas ahaay wixii marka dowladda ka jiri waa waa ogay ninkan marka warkaydana kulley waxaan ugu dhigaa hordhac nin qoraa waxaa dhahay beentaad sheegtay lama yaabane ad dhahay laakiin saa u sharax diyaar la yaabana
dabcan saa u dabcan saa u sheegtay saa u- sharaxa sharaxa Ya, waxaad dab- saa u dhukureed garaysay yaa haa sax beenta sheeg laakiine Aha.
sidaas u sharaxdiyood maaragti oo u- u- yacni aan la yaabadah dadka yaa dabcan ula jeeda markaas dadka uu oga gaday oo uu u faahfaahiyo aa marka ninkan waxaan inay been ahayn nin waxaa jira william mutunga la dhihi jiray oo oo- Garsoora.
ele- electionka ka hore garsoorka hore oo Mm, kenya mhm.
waxaad soo saaray article ood leeyahay raila iyo ruutoba waxba waddankan uma qaban karaan Mm.
marka waxaan rabnaa waxa la dhahaa turnaround radical reform wax wax bedeli karo ay niyad ka tahay marka ruuto intaan kusoo noqono ninkan waa nin toban sano madaxweyne ku-xigeenahay Mm.
eedeecinta iyo dhalinta dowladda uhuru kenyattana lugaas ku leeyahay laakiin waxay saas tahay populist leader aad noqday waxaan jirin iyo nidaam iyo been iyo waxaan soconayna isku xirxiray dadka waa ka gade Mhm.
marka siyaas ahaan maxaa u suurtagalay siyaas ahaan waxaa u suurtagalay kow inay asugo iyo yacni cohesive iyo waxaa iska hadlayay siyaasad dadka isu keenta siyaasad wad- waddanka kenya wejigeeda yeelata wixii marka waxaad u jeedaa gadaal in loogu durwe oo maanta xibnihii aad doortay oo wasiiriintii Mhm.
ah, maanta marka qabiila ay u badan yihiin Mhm.
eedayntaas hadda raila odinga wada sax
oo labada qabiil dadka isballanka ka qaaday in ugu badneed meeshaas asugu ka imaaday iyo meesha central kenya Mm.
marka tii uhuru kenyattana oo fifty fifty titan of numbers la dhihi jiray waqtigii twenty thirteen waxba weyn uguma bedelna marka la dhahaa waxa qaybsi Mm.
marka xubnaha p s yaasha yani intaad fiirisid principal secretary wasiiriinta aad fiirisid inkastoo ay soomaali laba nin oo p s iskaga qancay oo ay geel u qalanay laakiin waxa weyn oo qabiilka kenya wada- waa un saaxib nin saaxib wax siiwa Mm.
hadda niminka kaloo sii waa nin gati iyo nin saaxibnimo wax lagu sii siyaasad marka furfuran oo marka yacni yaa wax qaban kara marka uguma jeedaana siyaasadiisa Mm.
marka siyaasad ahaan siyaasad ahaan dadka ma isu keenay wax iska sheekeynay dadkaan aan isu keenaa ma isu keenay isuma keenay marka arrimo badan oo ballanqaadaas gale alla- oo siyaasada yacni aas ku ballanqaaday Mhm.
way kamid tahay inaas reform garay health care sax caafimaadka adigana ha adigana waxaad la socotaa programka uhuru kenyatta shantii sano oo uhuru ugu dambaysa agenda four program waxa la dhahaa la wada big four marka a big four wadankan indaas maqashid dhibka ka jira madaxweynaha kenyatta markii la doortay arrimihin waa la dagaala afartan shay oo waa la dagaala la dhaha ayaa lixdan sano kabacdi lagu agwe laba oo warisanaya yacni, lagu wareegsanhaya Mhm.
marka waa afartii aan weli taagan oo nineteen sixty three public declaration of kenyatta ku hagaajiyay wax kaloo cusuban oo kusoo darsamay ma laha Mhm.
marka ninkii waxaa kaloo ballanqaaday inaad yacni curriculumka educationkaas wax ka qaban doono Mhm.
arrimihii eed ballanqaaday ay kamid ahayd Waxaa kaloo waxbarashada dabcan ah waxbarashada damcan Mhm.
oo curriculumkan yacni class curriculum aa la dhahay c b c dan ma loo qalmaa Ma- marka hore waxaa siyaasadaynaya electionka intaas ka warqabtay c b c Aad iyo waxaa aad.
lahay Eh, meesha laga kenya soo- danu maaha Mhm, ah mhm.
madaxweynahaas ku eedeynaya uhuru Mhm.
waa western philosophy aa dhahay Mm.
marka uh, task force ayaan reportkeedan public ka dhigaa in ma la qaadan karaa sheekasanaas wadi Mhm.
tiidaas hadda ma muuqno task force waa la kareedgaray dabcan laakiin reportka iyo nidaamka iyo hadda weli waa laga warsugaya boqolka beri yacni education curriculumka kenya ninka meel kuma xirin Mm.
waa una arrin report hadda ka damba soo baxa ay madaxweyne ku-xigeenkana iyo wasiirka tacliinta waxay dhaheen c b c da way soconay sax marka horena waxaa siyaas ahaan lagu idaacadaynaya madaxweynihii hore Mhm.
marka waxaa dahay waxaan keenaa waxa la dhahaa yacni lacag beeraha yacni di- lagu diiwaangeliyo beeraleydu wax u qabata Mhm.
haa Mhm.
marka tiina adi maanta waa ujeedaa lacag maanta lasoo saaray oo d- treasury national treasury soo saartay oo laleeyahay dhaqaala beeraha looga targalay oo intaan sidii hasla fund oo kalood ama conton billion saan beeraha looga targalay working capital for farmers ma jirta Mhm.
waxaa kaloo dhahay ninkan n s s f waxda yacni pensionka oo n s s f Mhm.
waan bedelaa Mm.
universal fund aan ka bedelaa arrintana maxkamada ay baadi waa laisku mari lahay Wad- waddanka naftiisa waxaa u yeela sharci Mhm.
hadda ka horna waa kuu sheegay kenya waa treatya constitutional framework sax supremeka waa sharciga marka madaxweynaha iskama keen kara sharci yacni lid ku ee constitutionka marka arrimihii qaarkeed arrimo siyaasa iska hayeen laakiin lag- laguma fiirsanin sharci ahaan conflict intay ka keen kartaa
aad iyo aad.
midaasoo kaleod marka xaggaa leelaaday waxaa kaloo ballan qaaday oo dadka yacni xoola dhaqatada meesha asoo ka imaaday annaka aynoo sheegayeen inaan la kareed gareyn doono yacni warshada leedaanka Mm.
oo maqaarka la isticmaali doono marka adiga manufacturing aan wax ka qaban aad dahay lacagaha judiciaryga aan sidayna aad dahay waxay yani waxdan masuq maasuq yani goormay jirtay ninka bilaabay maalin dhexdeed waa kuu sheegay waa harun maaw ringera nin la dhaha ku xigay p l o lumumba saasay usoo socotay ma fahmaysaa waa hadda masuq maasuqu ma magac ahaanay ku lidataa ma reform reform say rabtaa isbedelyaa wadankan two or three markaas kibaki lasoo doortay judicial reforms radical surgery waxa la geliy wadanka maxaa ka soo baxay maanta judiciary yacni labaatan sana kabacdi radical surgery markaa dhacay weli waxaa la weerayaa masuq maasuq iyo nin uxilisho marka maxaa la reform garaynaa police waxaa reform garay sharciga kenya implementation a problem national police services mada waa ujeeda dhaardhaweyta ninka waaxda boolista weyn hadda ay ipoa dadkaan la dhaha warkooda kuma jirno wixii la orkaa la toogto marka yacni contradictionka war sharcigaa nagu filin sharcigaa dadkaan ku filin marka siyaasada waa laba siyaasada yacni sharciga garab mari annaka ma fahmayna markaas yaana la rabaa in la dhaha qofka nin waxaad sheegay been waa inta iska keeni marka siyaasa ahaan dhaqaale ahaan wadanka waa kan diinas ku jira waa ujeedaa ninkaan marka hore uhuras waxaan aqsanay waxaadahay waxaan keena waxa la dhahaa inquiry of yani state capture yani state capture waxa la dhahaa ay ay ay ay frame gareeyeen in dowladaba yani lagam la gacan marooji marka adiga intaad wixii hoos u fiirisid maanta dhaqaale ahaan intaad fiirisid wadanka dayntii way socotaa ha marka ma shaksiyaa dhib leh ma uhura dhib lahay ma kabakiyaa dhib lahay ma as waa bedeli kara marka maanta waa ujeedaa shalay ugu dambeysay ee conton iyo shan bilyanaa lasoo qaaday ayuu ko ku eedeynaya yacni budgetka hore oo madaxweynihii hore ka tagay oo saddex dhibac saddex trillion eh ayaa deficit leh waan ogeyn annaka inaad deficit lahay magaran sideed boqol oo bilyan oo deficitaas ku jiro budgetkaas oo dabcan oo deynta lagu dib lagu bixinayo
dowladda budgetka markaad maqashidba saddex nooca loo dhigaa budgetka mid waxaa la dhahaa waa deficit waa waxa ka yani waa dhacsan yahay aad iyo aad meesha laga rabo ma gaarin aad iyo aad kuna waxaa la dhahaa waa balance the budget aad iyo aad haa waa iska waa isku mid waa wixii yacni expense recurrent iyo wixii kulli wixii la aruuri canshuur ahaan waa isqaatay aad iyo aad midna surplus aad leeyahay oo waxay dowladda yacni qorshihii dowladda dhejisay lacagta soo aruurtay lacagta soo aruurtay bannaane marka dowladdii hore waxay dhahday laba boqol iyo siddeetan bilyan waxaan kasoo qaadanaynaa yacni foreign creditoska dibadaha multilateral waxaan laleeyahay yani yacni bangiyaashan adduunku xiriirkaleeyihiin aan kasoo qaadaynaa marka inta kalena shanta boqolna waxaan kasoo qaadanaynaa yani investmentga aan gadaynaa foreign investmentgan waan ka aruurinaynaa yani maalgelinta dibadaha maalgelinta dibadaha aad iyo aad marka wixii ninkan qabtay hadda kolley oo yacni oo emotionalkiisa yani waktiga asugu yani wixii hay maxkamadaha ayaa kamid inaas u doortay lix qof lix dijaajood uhuru kenyatta diidsanay waana laisku afkartay maxaa loo diidsan yahay dialoga maa la hagaajiyay laakiin ninkaa markaad soo galay waad xasuustaa markaad joogay yani kasarani ayaa isku dhawaaqay waa la doortay waa xafiiska ay galeen marka midda kale waa lacagta laleeyahay hasla fund kontonkan bilyan hadda wax la sheegi karaa yacni waa un labadaas
ado si toos ah hadda dabcan xiriga oga jiro oo uu ku dhaqaaqa yacni ha konton yacni iida nafteeda hasla fund sheeko badanaa ka taagan oo kolley warkeeda maalin kale iska noqon karaa yacni aasaaskeeda maxaa lagala dan lahay maxaa lagu jeedaa lacagtay hadda bixisay yacni dabcan intay ka imaadeen faamid aa waxaan bankrolling government projectgan intay ka imaaday waxaan sheeko badanaa ka taal waa tahay caawir iyadoo uu ogyahay boqolka maalmood in waxba wax badan lagu qaban karin sidoo kalena sida hadda sheegtay laga soo dhaxlaba wadanka maraykanka sidee hadda isagoo maalmo badan u dhiman yihiin bilowyin fara badan sanado fara badan u dhiman yihiin madaxweynaha sidee hadda uu iskugu kabi karaa ballanqaadkii uu sameeyey iyo hadda boqolkiisa maalmood ee u dhammaaday wallahi horta cunug yar yacni dhaqdhaqaaqa hore laga ka saa madaxweynahani markaas doortay wasiiriinta intaas la khayr oo p s h intaas doortay ayaa igu caddaatay inaas political equation as solvagarayn raba ay ahayn wadanka badbaadi
dabcan waxaa ula jeedaa wadanka badbaadi ma ula jeedin in siyaasadda keliya u badbaadi yacni wadanka siyaasada keliya annaka nala tagtay wadanka maanta waa ka warqabta africa wadamada zambia ay kamid tahay gahana wax ka dhacaya maanta ujeedaa gahana wadanka la camal boqolkiiba toddobaatan canshuuriya aruurisa maanta waxay ku bixinaysaa dayn wadanka wax kasoo baxay adiga oo mashruuc oo program oo i m f kolley waad la socotaa marka ina siyaasada keliya wadanka siyaasada keliya xoog la saara maaha wadan dhaqaalalaan soconi maaha marka madaxweynaha isagu waxaad xooga saaray oo hadda xooga aad saaray yacni waa un siyaasadan ani markaan arkay yani dadka saadu dooranaa dadka dawladda loo dhiibaya yani dad kaysas leh dad maxkamadaha yani kaysaskooda la dhamaynahaya haraka haraka oo shalay lagu dhagnaay yani oo wadankana noola sheegin annaka shalay wixii lagu haystay maanta wixii lagu haystay ma siyaasa ay ahayd ma ma yani maxay ahayd ma witch hunt ay ahayd lama oga kaysas la drop garaynaya dad la sii daaynaya dad yani buugtooda yani rikoorkoodaas fiicneen oo maanta loo dooranayo wasiir laga dhigayo p s laga dhigayo mafahmi iyo iyo markaas ku xadgudbi yani yani sharciga oo dahay yani waxaa la keenaa waxaa la dhahaa constitutional amendment صح والبحا يعني شرعي يا لبدلها يا ها اون كينا ما حاسكو بدلي marka waxa ay xafiiska opposition kan create gareena laakiin sharciga Kenya article 108 already majority minority leadership ma dadka qori framework sharciga aan qori ayaa waxaas ka baaldegay oo yo arkay oo meel ku simay maanta looma baahna looma baahna yani xafiis aad leeyahay mucaaradka already baarlamaanka dhexdiisa meesha codka looga talagalay meesha wax lagu mucaarada ama wax lagu muxaafido waa baarlamaanka aad iyo aad baarlamaanka dhexdiisa ayaa la doortay xisbiyaashana waa la kala qaatay xisbiga badan waa la kala qaatay xisbiga yar waa la kala qaatay marka maantana waxaad leeyahay standing order ayaa la bedelaa wasiiriinaan keenaa yacni iyo dadka yacni dawladda u haya mashruucyaasha inay su-aala laga weydiiya sharcigaas annaka waa kasoo guurnay kenyaanka ka soo guuri twenty ten decision laga gaaray in nimankan technocrat laga jegay marka sharciga dadka hagaajinaya markaas siyaasadahan faraha badan inay istaagay marka la ahayn laakiin ma istaagin sharci ahaan ma kasoo gudubnay waa kasoo gudubnay maxaan u gudubnay inaan nin walba shaqadiisa qabta masuq maasuq wadankaas ka jirin nolosha ay ficnaata la improve gareeya saana loo soo gudbay aad iyo aad laakiin ninka ninka maanta maxaad leeyahay standing order hala amend garaya hala soo celiya dadka yani sharciga iyada xad nafteeda maxkamada laga aada wax sahlan ma noqon doonta aad iyo aad midda kalood ka faa'iidaysanaa siyaas ahaan waa midaan gender ruleka yacni naagaha waxaan dadka sharciga kenya qore ayaa ku daray in naagaha la siiyo boqolkiiba soddon ay qaataan aad iyo aad ها توثار جندر رول كان شرعيgaas ku jiro waxaan xasuustaa yani chief justice ka hore wadanka Kenya maraga inaas hata soo jeeday yani baaq aad leeyahay hala dissolve gareeya yani national baarlamaanka haa waxaan kenyaanka in lagu celiyo waa su-aashan sax su-aal ay baarlamaanka kale inay meel ka gaarta maaha waana xasuustaa b b i b b i marka sharciga la bedelaa habka lagu bedelaa waa tii su-aal badan ka taagneed oo bakaa lislaaday supreme courtka aad iyo aad midi kale oos marka dikoy ka dhigay oo isku qaban raba nimankan baarlamaankana oo yacni ninkan waa nin monasiyaasa horta waxaad xusuustaa nineteen ninety seven ilaa ka hadda dhexdooda ninkan ma luus garaynin political battle dabcan waxaa loo jeedaa in uu weli uu guuldarro ay soo gaarin tan iyo sidii ma gaarin marka si caadiyeelna wax kuguma gelinayo waxan waa insidious ayaras kugu dayna marka meesha laga soo galana waa fahma aday sheekada hataa dad badanaa buu ka qoray waxaad xasuutaa ninka hitler la dhahaa donald trump populist leaders aa la dhahay dadkay kiciyeen ay kusoo galeen sax ma fahmaysa marka waxaan indaas fiirisid marka waxaad aynay c d f tan laysku haysta oo sharciga yacni qadka ka tuuray oo la dhahay division of revenue ay collide garaysay wax indaanba sharcigin kaga dhiga ka warrama sax ninka baarlamaankana waxaad ku xisaabtamaa nin adi shantan sano ka cun sharci dambe gadaalkaa dilaa dantaada maaha sax haa shantan sano waxaad cuni kartid cun ay marka nimankaas waxaa isku qabanayaa c d f aad iyo aad waayaho waxaas arki meeshay ka nugul yihiin u baahan yihiin haa haa waayaho shaqadadaba maaha c d f sax shaqada m b ga c d f maaha lacaga county aa lacag la siinahaya ay boqolkiiba siddeetan iyo shan budgetka national assemblyga lacagta hadda budgetka ay keeneen hadda shalay budget review outlook paper waxa la dhaha soo baxay waa three point six trillion lacagahaasaan ka rabnaa in annaka la qaybsada c d f tan nimankan marka waxaa waa waa wax jeeb aada waxay qaylinayeen ma aha inay yacni dadka ay wax kala qabtaan dadka waxaa wax laga qabtaa haslaafan haslaafan hadda boqol meeqaa la bixi two point five million ayaa oo ay bixinahaysaa oo ay siinahaysaa yacni s m s waxaa la dhaha dadka yani ganacsatada yaryar haa boqolkiiba lixdan iyo shan kenya aa register garaysa lacagta la qaatay waa aqaantaa waa nine point five billion sagaal dhibic shan bilyan noodistan maxaan kuleyna lacagtaas indiga kama hadlahay laakiin c d f marka laga hadla ilmahan isgu lagu baxayaa leey haa waa marka waad ogaaday ninkan inay niminkan meeshaan ka nugul yihiin marka waxaa dhankaasu asaga ka gaadaya oo ka gelaya si wax walba ugu madamarsan aad iyo aad ninkan naga leadership ku xiran oo saaxiibnimo ahaataa qabiilnimo ahaataa meel kala soo jeeda ayaas u dhiibay meelaha ugu fafiican budget budget okolo dinyoro ninkaan ladaas u dhiibay dinyoro marka yacni speakerga fiiri deputy speakerga fiiri ninkan systemkiisa waa hagaaji marka senatorka oo camal shalay lacag ka hayn waxaa la dhahay lacag halinsiinaa la dhahaa senate office ay tus kusoo wareegateen yacni gobolkiina aad iyo aad ha ninkaa marka shan sana wadanka waxaa fiican inay yacni long term strategy loo fiiriyo aad iyo aad laakiin niminkan waxay fiirinayaan aniga shantan sanaan ku jiraa shanta kale ma hubi ani maxaan ka qabsan karaa meesha taasna waxay ku noqon doontaa lid wadanka iyo dadka midda kalood ninkaan naagaha xaggood ka gala fiiraya national government affirmative action fund hadda ay sharcigan aan kugu daraa lacagaha yar oo women future la siiyey
aad iyo aad marka aniga wixii ka cararay waa waxaas marka meel yani lidka wixiis qabtay iyo waxaas ninkaan soo propose garay waa Mhm.
waxaas raylaha ku tilmaamay waa jidaan meel u soconin waa tahay en camirow en waxaa wadanka ka taagan sida hadda dhanka dhaqaalaha markaa fiiriso en, arrimaha cost living ama arrimaha aan sixir bararka wadanka iyo weliba dadka waxay noloshooda ay- ay ku- ay- ay- ay quutaan iyo sidoo kale arrimaha shidaalka waatan hadda aad looga hadalhayo wadanka sidoo kalena wargeysyada iyo warbaahinta aad oga- bay oga hadlayaan En, sidoo kalena ilaa hadda waxaa kamuu qabanin see marka isku waafaqaysaa boqolkiisa maalmood eh, saddexda bilood iyo wadanka eh, dhaqaal la-aan ay jirto
now ninkaan madaxweyne ku-xigeenaas haysaan kuu sheegay waxaana waa ogayd Mhm, wadankaana waa la isku leeyahay mhm.
gacan waxaa jirta aanana ku jeedin adiye shalay reportka daraad maalin dhaweyd aan akrinay i m f ayaa wadanka zaid ugu dhex jirto oo dabcan ka dhex shaqaynaysa aha subsidigan waxa dhammaynaa ma ruto ah ama waa requirement Mhm, structural conditions ayaa i m f ay dhiibtaa i m f yes waa waa hay-ad yacni oo lacagaha adduunka looga talagalay bangiga laakiin dad ayaa iskale oo ku xukuma wadamaha soo kacaya Mhm, ha marka waxaan fuel subsidy maxay keeni marka maciishada ay sixir barar ku ridi marka subsidy maanta waa la bixi waa ujeedaa sax ha waxay kusoo reebeen dinselkan weli i m f waxay taagan tahay dinsel iyo correction kullaa la bixi subsidy dhinaca layska dhiga Mhm, maxay noqoni marka subsidy dhinaca layska dhiga nin ani dayn iga qaada sax aniga dayn iga qaada ana aan ku maamulo Mhm, marka national treasury iyo wadanka dhaqaalihiisa waxa ka dambeeya waa dadkan la dhaha i m f sax prog- programyaal badan ayna keenahayaan Mhm, wixina waxa marka ay maanta adiga as yani yani theoretically yani qaab ahaan annaka yani madaxweynahan ku eedaynaa wax qaarkood laakiin eed waa dhaaftay mhm, Ah, waxaan yani multilateral conditions aa la dhahaa mhm, wadama waxa bilateral aa la qaataa mhm, waxa hadda wadankaas leeyahay waa aragta waxaan aadaynaa wax la dhahaa semi concessional Mm.
lacaga yaryar iyo treasury bills aan gadaynaa Mhm.
lacaga yaryar oon dhaqaalaha wadanka ku kubcinaan raadinayna ay taagan tahay war wixii ay saas tahay hadda budgetkii tali approve garaynaya ninkan oo yacni la raba in la akhriyo sanadka dambe 23 2023 2024 mhm.
i m f aa loo diro approve garayne
Wallahi, i m f sabab- marka maxay rabtaa marka i sa- m f arrimaha ayaa hadda ka hadlay camal waxaa waa waa inaad reform garaysin yacni laakiin strict laakiin oo caamiro laakiin caamiro i m f wadanka maxaa iskaga xiran iyadoo tahay en, bangi caalami ah oo sidoo kale lacag amaah laga soo qaato marka en, in approvalka ama waxa la meelmarinaya see ugu dirayaan yacni dhaqaalaha adduunka Aha, yacni nimankan waa sida u n ta u n ta maanta boodi ahaan ay u jirtaa laakiin siyaasaa ka dambaysa gacan dabcan waa la hagayaa leedahay i m f ta waa la hagaa yaa hagaa yacni dhaqaalaha adduunku waa dadka ugu weyn oo haysta waa maqasha adiga wadamaha labaatanka g twenty g ten as maqle sax g dad six waxaan iskale haa jira Mhm, maraykanka siyaasadna waa ku shaqeeyaa wa- institutional frameworkan oo i m f iyo world bankana iyo u n na waa ku shaqeeyaa mhm, marka hadda yani intaas akhrisid yani waxay keeneen waxay leeyihiin yani nominal public debtigan siilinkan yareeya yani cirkan ten trillion hadda fiiri wadanka deymaha lasoo qaadan kara ten trillion aa laga dhigay sax laakiin i m f waa soo geli waxay leedahay saas maaha bal deyntiina iyo dhaqaalaha wadanka guud ratioga fiiriya Mhm, marka waxaan waxa iska socon kara maaha mhm, waa waxay adduunka hayaan maxaa loo hayaa inaas ka maarantid deyn inaas ka maarantid baahi inaas ka maarantid lama raba mhm.
yacni inaa adigu waqti walba aad baahan tahay aad iyo aad waqti walba yacni export import control meeshaas lagugu rida Mhm.
wadanka wax walba lagan bixin kara Mhm, ma fahmi aad iyo aad marka adiga baahidaada inay saacad walba jirta oo yacni lagugu xukumo baahidaas adduunka way ka goon tahay marka eedaha qaarkoodna waa domestic oo anaka yacni ta- tale xumo adaaba deynta yar laguu soo dhiibay ayaa tala xumaa iskaga hadlayn kartaa wadamaha qaarkoodna daynta yar oo la siiya iyo nidaamkooda ay xoogo balance gareeyaan corruptionkana waa aragtay meeshan wadanka waa marka wadankan waxa dhibka ku haya maanta waa ujeedaa waa inflation waxa la dhahaa sixir bararka waxa la dhahaa corruptionka maanta waa jirtaa foreign exchange rate waa ujeedaa maanta yani yani ninka maanta kenya inay dhaqaale geshto ama dhaqaale ka bixiyo shayga koobaad oo fiirna waxaa waaye yani foreign exchange wadanka maku khasaari maku faa'iidi marka arrimo badan oo qaarna ay yihiin multilateral yani policy qaarna ay yihiin inaan treasury policy ayaa dhibka keenahaya ruto marka waxaan ma arkay waad ogahay laakiin waa ka been sheegay waa ka been sheegay annaga hadda maanta boqol kiiba labaatan iyo sideed aan canshuurta yani loon ku bixinaa ha meeshay konton ku gaarta waddankan jid xunayaas gale
waa tahay camir bal su-aasha ugu dambe bal gobolka waqooyi bari iyo boqolka maalmood bal waxay ka fahamsan yihiin iyo sida ugu habboon dabcan wax walba kala fahmi karaan siyaasadda iyo wax hadda ayaga dhankooda kasoo gaartay
wallaahi hadda waddankan waa ujeedaa yacni dhaqaalaha waxa la aruurinaya yacni annaka triibka horena waan kuu sheegay dowladda shan tobanka sano soo dhaaftay lacaga dayn fara badanaad waddanka soo qaatay infrastructural daynaa lasoo qaaday daraad waa ujeeday american waxaa jiray summit oo africa iyo u dhexeeyay maraykanka lacagta lasoo siiyey waa ujeeday yacni fifty five billion us dollars aa lasoo siiyey kenya xogteeda ay soo qaadanay lacaga badanaas hadda madaxweynaha badaadhowta markaas tagay korea kasoo qaaday boqol iyo labaatan bilyan aad ogeed afri afrisi banka laleeyahy waxaa dahay saddex boqol iyo lixdan iyo lix bilyan ayay siiyeen oo lagu dhisaa yacni warar lacagaha kale oo i m f bixisay waa ujeedaa shalay laga soo qaaday daraad madaxweynaha waa ujeeda waa konton iyo shan bilyan lacagahan annaka maxaan kuleen ha lacagahan annaka maxaan kuleen dabcan wax yar camiro waxaa ii sheegtay in samidkii dhacayay afrika iyo maraykanka lacag afrika loogu talagalay qoontada ay soo qaadanaysaa koonfur kuria koonfurta kuria iyadana waa south kuria lacag ayuu halkaa kasoo qaad one hundred and twenty ama boqol labaatan bilyan ay leedahay i m f lacagta u dambeysay lacag kale oo jirta ma jirtaa
wallahi horta lacago badanaa jira wax qaarkoodna waa ishaaciyeen wax qaarkoodna ma shaacinhayaan haye marka kolley wayna soo bixi doontaa accumulative debt yani paper ayay soo saari doontaa central bank okay marka waana ogaan doonaagobolkalacagaha ya gobolka waqooyi bari
laakiin waqooyi bari maxaa yeela maanta maanta waxaa yeela qafa p s la siinaya geel loo qalanhaya dabcan wasiir baa la siinaa geel baa loo qalaa la jeedaa geelaa la qalanaya nin saaxiibnimo wasiir lagu sii ayaa maanta dadka ay ku mashquulsan yihiin marka dadka siyaasa ahaan lacagaan hadda hasala fanda la dhahaa ribaha ku jirto muslinaas tahay shalay waa ujeedaa arrimaha xijaabka ina muslim la yahaan qarne ina interestad aan muslim ka nahna waa qari karnaa ha laakiin siyaasa ahaan waxaana siyaasaha gudub dhig u ah siyaasa ahaan dad ahaan maxaan kusoo darnaa waddankan markay siyaasada socota kacli kursi yaroo shan kun qof kusoo galoon annaka isku cayno isku dilna maogey maxaa siyaasada kenya maxaan kusoo darnaa marka votal lah waxba kuma soo darna labaatan milyan ayaan saddex boqol oo kun ku leenahay wixii saas tahay saddexdii boqol ayaa kala maqan oo mid walba dhinaca jirta waddankana saanaa loo boobahayaa embiyaasha maanta waa ujeedaa boqolkiiba siddeetan hadda fiiri budgetka ugu horreysa ruuta waas akhrin doona sanadka soo socda waa saddex waa three point six trillion trillion sax ha ninkaana maanta waxaa leeyahay canshuuraha hala improve gareeya national saving aan fiirina national saving annaka maxaan kuleena dhaqaalaha national saving maxaan kuleena yani waa keedka oo dabcan daadka yani ha ha ha waxaan yani deyntan iyo dhaqaalahan iyo policygan isdaba socda yani hal shaqsi aan laga fiirinin noodistan waa waktigii inay u yeeraan yani dadka masalahaya ay kala xisaabtamaan dhaqaalaha waddanka lixdan sano ka bacdi biilaan abaar dhigaal dhibaan sheegahaynaa waxaana yeeli annakaa shan kunoo kura isku fiirinahayn marka meeshaas in laga gudba yani adaada dowladdan intaan ku eedaynaa bad maanta lacagihii noodistan dad muslimiin loo dhiibay gabanayaasha aw waa la lunsaday reportka laga soo saara budget iska soo saara auditor generalka iyo budget control officeka waa yaabay marka me waxay iska noqotay agradisement policy yani inaan ani lacag hagaajiyo oon dadka ku dulmo shan shan kun oo qofaas qof u raasanaya saddex boqol shan boqol oo milyan oo isbiri marka isleeyahay kingpin ana dhulka xukuma waa tahay camirow sida hadda madaxweynaha boqolka maalmood ay u qabsadaan siyaasiyiinta iyo weliba gabanayaasha ayagana boqol maalmood may u qabsan karaan gobolka waqooyi bari way qabsan karaan oo middan waa just evaluation performance haye boqolse boqol beri way qabsan karaan haye laakiin hadda fiiri mandera iyo wajeri garisa dadka laga doortay oo hadda p s ka chief county officers ka la dhaha meeqa ah soddon kama yar ninaa soddon iyo saddex qof yani oo qabiil yani denominationka qabiilka ayaan yani aan aan balance garayna ayaa isku dooranaa soddon iyo saddex marka waxaan ina dhaqaale ahaan looga hadla oo siyaas ahaan looga hadlin annaga midda kale xun ka hadalna waa siyaasa dhaqaale ahaan waxaan in looga hadla oo dadka lagu kubciya hadda mombaaso fiiri mombaaso oo mandheera ka lacag badan oo wajeerka lacag badan oo gaarisa ka lacag badan ayaa oo yan xeeb leh magarne oo dadkeeda lagu tashta oo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka saacad walba taga ayaa maanta lix iyo toban qof loo doortay yani chief officers markaas ay dadkan soddon la dooranaa sheekow arrimahan qabiilka in la iska dhaafa ama waddankan yani lixdan sana ayaa maanta biyo ka qabin lixdan sano oo kale anu koo nool ama aan nooleen a waxaa suurtagal leh inay weli dhib ka astaagnaan doono nordistan oo nin walbana iska raba inaad nairobi guri weyn ka dhista oo sii hoos gala dadka abaarta hayana ay ay dantiis ahayn dadka abaarta haysana uyukaa dadkan soo doortay waxaad arki yani waxaan anin la yaabay clip nin yani gavana hadda oo gabdho yani rafaatano ishooda fiirin karnaas baryay walaalay walaalay kuraysay markii lasoo doortay nairobi maadana ninka kibiraba lagu sheegaya sheekh adi kibir inta iska keenta gabartaas masaakiinta oo imaradeeda kala socotaa kusoo doorateen marka northestern dhib weynaa ka jira marka arrimahan oo hadda budgetka waa constitutional yani waa wadanka yani budget habka loo qaybiyo waa hab shareecaysan countiyaasha lacagay soo tuugi karaan adduunka ay aadi karaan maanta millennium development programs ayaa jira ma garanay sustainable development program oo adduunka inaas taageera aas rabaa jirta ummadda dhibka ka jirta u s aid lacagaha bixinaysa waa ujeedaa war ummadda yani ha loo kaca yani northestern dadka haysu kaceena kenyana waxaa la qabsadeena adduunkana lacagahan hadda yani devolution support programska la dhahaa maanta governor loo diidaa ma laha yani dadkaas waa dadka yani aas maanta ka oyn lahayd yani waxaad xasuustaa waqtigiis erdogan imaadi jiray soomaaliya madaxweynaha yani adduunka nato member ayaa oy kii dhex joogay oo shariif la dhahayna waa ku quslay dadka aad iyo aad marka anaga waxaan nahay maanta waxaan waxaan hubaa intaa meelaha qaarkood oo northestern ama madaxweynaha ruto astaga maanta inaas oya suurtagal leh asagoo ninba yani diin kala haastee wixii marka ina lagu soo kaca waddanka hadda waa ujeedaa diin ahaan يعني مانتا كريستاليزيشن ستيت كريستاليزيشن ناس عرفت إن ودن كان لقد جا ودن عن هل دين نسكله هو أو ده ده بنا نوجدنا إن الدين تلو استاجا يعني مدحين كحجان كحس كهلا ووجدها قبيلة كهلا قبيل أنا كان مركز راي راي يو قبل قبل يو يعني مفهم meelaha qaarkood hadda mandheera maanta dagaal iyo dhibaa laga sheegaya oo siyaasa iyo dulmi iyo baas ku hoogeysan marka ummadda inay nio diin ahaana isu turto dad ahaana isu turto ayaan ani ku baraarujinaya aad iyo aad ugu dambeyn maxaa laga fahmi karaa hadda boqolka maalmood in yaroo kooban hal daqiiqa
wallaahi boqolka maalin waxaa laga fahmi karaa ninkan inaad siyaasa xowli ah aad danka leeyahay a oon sharci ku dhisnayn oon ku dhisnayn yani oo ku dhisan asagu rabitaankiisa aad iyo aad ayaan u jeedaa aniga shukran maxamed caamir aadaad mahadsantahay saaxiib waan kaa mahadcelinayaa ay waa mahadsantahay shukran maxamed caamir ayuu ahaa dhegeystayaal oo noo falanqeynaya sidoo kale noo qaadan dhigayay noo faahfaahinayay arrimaha dabcan waddanka saaka ka taagan ee boqolka maalmood ee shalay markaas u dhammaatay xukuumadda ruto tan iyo markii dhegeystayaal xilka uu qabtay uu ku mahadsan yahay maxamed caamir sida quruxda badan uu inoogu sharaxay bal iminkan dhegeystayaasha dhegeystayaal ayaan fursadda siinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada saaxiibada meel walba joogaan shukran ayaan leeyahay bal haddaba dhegeystayaal maxaa iminkan ha kaaga baxee waraysiga ee markaas uu bixinaya caamir iyo weliba hadda xaaladda siday u socdaan ama siday wax u kala socdaan dhegeystayaal ee boqolka maalmood ee inta badan ay hogaamiyaasha ay qabsadaan sidoo kale maxay gobolka waqooyi bari dhegeystayaal ay kaga fahmi kartaa boqolka maalmood sidoo kale xildhibaanka iyo siyaasiga ama xildhibaanka dhegeystayaal iyo gavanaha ayagana boqol maalmood may ku habboon tahay in gobolka ay ka qabsadaan ama deegaankooda dhegeystayaal haddii countiga gaarisa muse wajeer iyo mandheera gavanaha uu sheego in boqol maalmood haliigu fiiriyo maxaa isbedelo markaasi ka dhici karaa gobolka oo inta badan lagu dhaqaaqi karaa oo loogu doodayn karaa sida hadda madaxda inta badan xilka markay qabtaan boqolka maalmood ay u qabsadaan dhegeystayaal arrimahaas ayaan barnaamijka diiradda ku saarayna dhegeystayaal saaxiib ayaan dhammaantiin meel walba joogtaan shukran ayaan leeyahay bal iminkan aan soo qabta mid kamid adayga qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal gawaana waxaa dhibaato ka taagan dhegeystayaal geeska africa waxaa ka jirta abaartii abid ugu dareedee muddo afartan sana ilaa horaantii sanadka labada kun labiy labaatanka hal dhibic sideed milyan dhegeystayaal waa hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay iyagoo raadinaya biyo cunno iyo hoy hay-adda qaramada midoobey qaxootiga unisar ayaa ku sugan goobaha kala duwan si dadka ay abaartu saamaysay u siiyaan gargaar qoysaska abaaruhu saameynaya geeska afrika balse unisar waxay imika la daladhacaysaa baahida badan ee dadka ay imika wajahayaan unisar ayaa kaashanaysaa shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonka point oo loogu adeegsado kajawaabida abaaraha dhegeysta ma la socotaa in dhibcaha ayaa bonka point aad ka caawin karto qoysaska abaartu saamaysay unisar waxay doonaysaa in barnaamijka bonka for life lagala qayb qaato abaarta daran waxay hadda markaas aada u saamaysay nolosha caruurta dadka weylada hooyada dhallaanka hooyada xamliga hooyada uurka leh iyo hooyada wallacayso iyadoo imikan kala geysay dad aada u tiro badan waxay dadkaasi ku qasabtay inay iskaga hayaamaan iyagoo baadigoobiya biyo baadi hoy dhegeysta waad caawin kartaa qoysaska abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonka point ee safaricom fadlan marka hore qaraa xidig hal laba lix afar geys ama star one two six hash kadibna xulo lipabna bonga point kadibna waxaad sii xulanaysaa baybil kadibna waxaad sii xulanaysaa lambarka aad gelin lahayd ama business lambar dhegeystayaal waxaana gelinaysaa thirty two ninety three seventy eight ama soddon iyo laba waa soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed kadibna waxaad gelinaysaa markaad geliso ok ad ku dhufas waxaa kuu soo bixaysaa tex the account number account number waxaad gelinaysaa star f m ama s t a r a waa s t a r f m ayaad gelinaysaa kadibna waxaad gelinaysaa accountiga ama lambar dabcan lacagta adiga doonayso ama dhibcaha bonga point aad doonayso inaad dadkaada aad ku qoyso aad ku gargaarto hadday tahay boqol laba boqol saddex boqol afar boqol shan boqol kun laba kun saddex kun laba kun labaatan kun afartan kun oo dhibcaha bonga pointka dhegaysa intaba kugu jirto adiga inta kaa golinta iyo intaa awoodaba ayaad gelinaysaa kadibna okaad ku dhafanaysaa kadibna waxaa gelinaysaa pinkaada ama pinka qofkaad gelinaysa ama qof pinkaadaad gelinaysaa adiga goonida ku ah qaaska ku ah dhegaysa ee aad u isticmaasho mpesa kadibna ok aad ku dhufanaysaa farin ayaad kusoo dhehaysaa kadibna dadkaad waa ugagartay waxna waa u qabatay dhegeystayaal fadlan ku deeq dhibcaha bonga point ee dadka ay abaartu u saamaysay un c r waa hay-ad caalami ah oo ku sugan goob weliba dad fara badan ay hadda markaas u baahan gargaar dhegeystayaal balaqaadka telefoonada dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka saaka barnaamijka noo daafurayo ayaan iminkan qadka siinaya soo dhow walaalan ku salaamaya wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu shukran magacaaga cabdi abhaye aad iyo aad magacaagii xasuusi cabdiwaab haye iwad cabdiwaabow
camar sheekadiisa aad baan dhegeysanaya waa sheeko aad iyo aad macaan baheed oona ka jirto gobolkan goboliinta oo dhanba hadduu ama gafarna lagu soo istaagi laha ama midbina lagu soo istaagi laha salaadnima u soo gelinaya macamar okay barnaamijka u gudagal marka
soo gudagalo gobolka waqooyi baroobta aad buu liitaa haye
waa madax la-aan madaxdii qabiil ay firinayaan wax waxqabasho oo socoto dhankan haba yaraatee ma laha boqolka maalmoodna
boqolka maalmood wax ka qabsoo mara hadla hadla faana ka qabsato hadla faana waxay leeyahay dib u sicli haye
okay waan ku salaamayn doon aada waad maadsan tahay saaxiibkaasi haddaba dhegeyste dabcan inta dadka gobolka waqooyi bari maxay ka fahmi karaan boqolka maalmood maxay ka sharaxi karaan sidoo kale maxay cashiro ka qaadan karaan sidoo kalena dadka gobolka ama hogaamiyaasha haddii xildhibaan ay tahay ama haddii governor u yahay ayagana u qabsan karaan boqol maalmood sida madaxda markii xilka loo doorto ay u qabsadaan qadka telefoonkaa siinaya soo dhow walaala ku salaamaya magacaaga
asalaamu calaykum yuusuf bakar wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa ku salaam waa cumar khiyaar oo jooga magaalada mandhara soo dhow cumar khiyaar
nolola horta waxaa waaye aadaan u dhegeysanaya falaqaynta iyo macal boqolka maalmood oo waxaa waaye ruurta aadaan u dhegeysanaya ma garat aada iyo aad
marka waxaa iga baxday horta qabiilka warkiisa waxaa iga baxday in shaksi dana shaksi oo danaysi mooga wadanka in wax loo qabta aan la rabay ma garat haye
marka wadankan hadda oo wadanka lacagta dadkan oo i m f meel dhamaan kuan adduunka waxa waaye ay wadankana faragelin baan ku hayaan haye
marka annaga haddii gobolka waqooyi bari aan ahne wax nooga jiro wadan ama wax noo siyaada wax naga naaqusi moogi iyo dhib oo shidaalkii oo nagula dari moogi wax hadda faa'ido oon hadda boqolkaas maalmood ka faa'iidna ma jirto aada iyo aada lacagtan oo haslafaan leeyahayna waxa waaye annaga maba qaadan karna maxaa yeelay waa lacag xaaraan oo riba ay ku jirto haye
marka aniga horta waxaan dhihi lahay boqolkaas maalmood waa boqol maalmood oo naga khasaartaanisna hadda ra'yigii ku arka maxaa ku leedahay boqol maalmood ood khasaartay dadkii ruuta oo doortay aan ku jirnay ilaa haddana hoosu dhac iyo dhaqaale iyo dhib mandheera gaar ahaan iyo gobolka qoy bariba ku dhacay moogii wax u siyaaday male haye
marka waxaan dhihi lahayn hadda anaga doorashada inayna buraagaynan waa naga khasaari kuwa hadda gafanaha iyo macalimimpiyaalka kulli aan soo doorina ayagana wax ay noo hayaan ma jirto wax oo qabiil iyo dana shaksi iyo kana qaraabadayda waxaas moog waxa noola haya marka laakiin cumar akhriyaa cumar akhriyaar somalis oran karo dabcan waa degdegaysaa oo xitaa boqolkii maalmo xitaa hadday dhamaato maalmo kalaa ka badan suma lis oran karo oo inaad sugto maalmo kala ka badan laakiin haddii saadaashii aan fiirinay wax wax hadda saadaashii wax soo socda uma eka maxaa yeelay waa ujeedaa boqolkii maalmood ugu horreysa waxaan qabanay inaan lahay waxba la qaban haye marka aniga waxay ila tahay kuddi guura qanjo guura ay noqoto awal hore uhuraan ka cararayna hadda waxaan u galnay ruuta oo waxaa waay kasii darnaan u galnay aad baad umahadsantay cumar akhiyaara marka waa ku salaam calaykum shukran saaxib aad baad umaadsantahay dhankaasi mandheera xigaha kale qadka telefoonkaas inaya sayna aragtidiisa cid weliba aragtideeda fikirkeeda soo dhowo
waalaikum salam waraxmatullahi wabarakaatu maxamed jamsi ethiopia soo dhowo axmedow
horta boqolka maanaam lisma faahfahneen haye
kuwan madaxda oo ama wajeer sida madheera gaarisa laga soo doortay masena camalay ayaguna baahan yihiin oy boqolka dhinacay ka maraan garan lahayiin mas ayaga horta waxaan ku qaba su-aal haye
muddada labaad mhm
boqolka maalmood nagama qashaarino anaga awal bagaal waxaas keenay muxuu jira ilaah ayaana siiyi mhm
nabadda siyaasadda markaan fiiriy aha
haddii noocidtan saan kusii socoto oo hadda madaxdeeda iyo maxaan ku irahdaa iyo maamulkeeda sida hadda dhacdada socoto aan fiirino mhm
weli waxay noqona ilaah ayaa aqaan haye laakiin ana waxaan dhihi lahay mhm madaxda matasha waddanka laga soo doortay mhm
ha u kuurgaleene oo horta ayagoo wixii oo ku toosan ha ogaadeena haye waa ku salaamay shukran maxamed galti umahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi yusuf bakadow macalin seen mandheera soo dhowo macalin
waan dhawaay walaalkayo saaxiibka cumar akhyaarra waa salaamaya haddaan u guda galo mhm yusuf ow nin horta musharaxa iyo gabar guurdoona waa isku mid maxaa ula jeedaa waxaa ula jeedaa Aha.
gabadha marka oo la shukansanayo intaasoo nin ay isku garba garbaynayso haa
ani basari baan ahay iskanaan ahay waa naar xun baan ahay ma dhahaysa mog waa sax su kasta way isdhisi oo balaayo balaayo lama kala garanayo haye
ninka oo musharaxana waxbaan qaban oo kan baan qaban oo intaan caddayn oo hadda waxaa kugu dalida gaaris waagii hore boqol maalmood gaaris waa inay biyo kaga dharagtaa ayaan dhagahayga ku maqlahay taamka haddaa kii ka horreeyay waa sax magaaladuna waa kii oon looga kala carro oo laga kala guuri gaaray haye
jidadka sidoo kale jidkan madheera iyo gaaris isku xidhaaya mhm
tobankii sano oo uhuru uu cunay ka hor mid kasta markuu soo galo wuxuu leeyahay mandheera iyo gaaris baan mandheera iyo nairobi baan isku xidhaa aad iyo aad kolka wax alla leeyahay oo la qabtay ma jiro waqooyi beri waa agoon laakiin agoonnimada laakiin macalin xuseenow waxay ii sheegtay ninka siyaasiga ee iyo sidoo kale ka musharaxa iyo waxay ii sheegtay gabadha ee ayada guurdoonka ah inay is- Ah.
inay dhulka isdhigaan
dhulka isdhigaaya laakiin marka hore- laakiin gabadha la- laakiin gabadha markii dhul- xitaa dhulka isdhigto oo la guursado ninka dhulka isku dhigtay waa la guursaday wixii miyay soo bixin wuu- wuu furi maxaa kan adiga ku sameen marka gabadha la geraya kan maxaa ku sameen adig mid kasta dabeecadeeda la soo bixi maogta tan marka kan maxaa ku sameen adig kan siyaasiga maxaad ku sameen gabadha la geraya xalkeeda waa la hele kan marka hore wuu istirtiri balaayo iska dhigi horta laba shay weeye balaayadii baas horta waxa oo waxba lala qaban lahayo haye
qabiil waa kow haye midda labaadna ninkii waa nin horta laaluus kusoo geli oo odayaal jeebka ugu jiro nin daymaysan baa meesha horta ayaa soo gala haye
anigaa adi markaad musharax tahay anigaa lacag kugu fangarayn intaasoo wixii iyo anaha dan baana kaale ahay marka intaasoo milyan anoo kugu labaad horta kursiga ku fadhiisanay ninka kolka wuu daymaysan yahay muxuu qabana waa haye kolka waxaan dhihi lahaa een, laba shay ha la iska daayo lacagta laaluuska oo la qaadanayo haddaan dayno qabiil la-aan dayno waan la xisaabtami lahayn ninkan haddii aanan lacag laga qaadanin waa lala xisaabtami kari lahaa aad iyo aad kolka walaalo waxaa dhib ka keenay laaluuskan iyo qabiil qabiil baa keenay nin gafana hadda markii iyo embiga kulli dadka lasoo dooranayo lixda ruux ee lasoo dooranayo markay musharaxa yihiin qabiil ma laho mid kasta dhulku isdhigu wuxuu leeyahay idinka mooye dad kale ma jiro aad iyo aad markuu soo baxana wa- waxaa laleeyahay de gafanaha anaga waa laleeyahay dad khaasa unbaa hoosta gashanaya kitaabka iyo dhaarta iyo wixii waa la iloobaya marka hadda boqolka maalmood maxaa hadda laga fahmay een, eh, xukuumadda ay qabsatay
annaga mandheer ahaan wax aan ka faa-idnay ma jiro magaalada ganacsiga wax kala dhaqaaqay male wax kala socda male magaalada shilin ma yaalo wa- magaalada maalinkii doorashada la gelayay hadda isku mid haye
kolka walaalo wax alla leehay oo la qabtay male kuwii hore kuwa ka fiican allaha keeno kolka dadkii waxbaan u malayn shacabkii iyo dadkii madaxdaa la doortay weli isma daabaan hadda weli aada waan umaadsan tahay maxamed xuseen shukran aada umaadsan tahay xigaa kale qadka telefoonkaas inana dhegeystayaal inkastoo warkii tobankii baraqnimo la gaaray soo dhowo walaale
waa dhaway xaji wasalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu maxamuud daahir aan filayaa maxamuud daar dhaqani haa soo dhowo waa dhowyahay alxamdulilah Mhm, horta waxaa waye dee siyaasi mhm, dhibkoo dhan waqooyi bari markaan ka hadalno mhm,
dhibkoo dhan shicibkooda mhm, iyo beec mushtar mhm, nin waxaa arki shan boqol oo milyan haysto mhm,
dhaqaala kuwuu ku abuuro intuu dhaqaala abuuro weliga qulqulaya mashruucyo haddii la geliyo lacagtaa uu geliyo intaasoo kun oo ruuxa shaqaala u heli lahay mhm, dadkina uu mushaar gelin lahaa mhm,
ninkii lacagtiisa uula fadhiyo ninkii siyaasiga doonaya uu siinaya uu beri ka qaadan rabo ka darabti wax mhm, shicibkii qabiil uu kala baxsan yahay ma dhahayno war ninkan wuba nagu xumaaday shalay maanta dhinac aad kaga dhigno wax dhahay ma jirto mhm,
dowladii hore kenya had maxaan ku eedayn lacagtii oo dhan waa la kala gooyay qeyb baa nala siiyey mhm, waagi hore waxaan dhihi jirnay dowladda waa nala nala qabateena nagula hay siyaasiyiinta waxaa na dhihi jiray madaxweynaha ma dadkiisa wax iska cuna babababa definition ha la hagaajiya waxaa la dhahay sideed bilyan ama intaas oo toban bilyan noocisan intaas gobolkiiba hala siiyo
mhm,
gobolkii lacagtii caaw inta ewel dadaa eedayna lacagta anaga cantayna ku jirtaa mhm.
jidashan ahaato mandheera ilaa gaari laami lacagtaas waa ka dhigi karta haye
oo wixii waa lagu siiyey nin madaxweyne maxaa ku eedi haye horta xasidnimada dadkeeda annaga ma isxastihay wax boqol maalmood dhimi jirtaa leedahay wax boqol mood la dhihi ma jirto maxaa boqol mood haddii konton sano dambe la joogna sidan ma ahaanayna haye mar haddii shicibkana xisaabti uu ka- uu xisaabtamaya qabiil uu yaho ehe, ninkii madaxdiina xasid uu yaho ehe, kii dhaqaale ahatee dhaqaalihiisii wuu la fadhiyaa ehe, wadankii ma gelinhayo aada iyo hadduu mashruuciyo waxyaalaha uu soo saaro aada ehe, warshadii hilibka waa haga- dad hagaajin karaa jir noqostane mhm,
oo lacagtaa leh ehe, oo wadama u dhoofin karo hilib aada iyo aada oo intaasoo ruux shaqaaleyn karo haye lacagtiisi wuu la fadhiyaa ehe, see horumarku gaari haye
lacagtiisi inuu dad ku fidnaayo mhm, inuu wax isku diro mhm, iyo nin siyaasi uu dabad ka rixo wey aada iyo aada marka intii sidaas aan hayno mhm, wax aan gaarayno aada iyo aada ma jirto sidan baa sidan baan ahanay iyo ka socon aad baad umaadsantahay maxamuud daahir dhaqan oo- mhm.
isbedelaa sameeyaan bemisterow wadanka idinkaa dilaasiine wadan dhibaatadka qaada oo mashruucya adduun dhaqaale geliya lacagtiina muslimiinta masaakiinta ku noolatay dhaqaale geliya dheeray aad baad umaadsan tahay maxamuud daahir dhaqan oo umaadsan yahay dhegeystayaal isku soo laaban doonaa qaadinka telefoonada qeybaha dambe ayaan usiin doonaa saaxiibada meel walba joogtaan dhegeystayaal barqa wanaagsan saaxiibayaal yuusuf bakada barnaamijka daadeyna waxaa igala qayb qata caamir saaxiibadan ayagana aad u umaadsan yihiin gabagabadii barnaamijka soo gaara dhegeystayaal daqiiqada yaroo kooban aynoo soo hartay Een, marka hore aan soo qabanaya dhegeysta mid kamid a qaybta barnaamijka ah waana shirkada waana dabcan waa hay-adda qaramada midoobay ee u n h c r ama geeska africa dhegeysa waxaa ka jirta abaartii ugu dareed ee abid muddo afartan sano ah ilaa horaantii sanadka labada kun labaiyo labaatanka hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay iyagoo raadinaya biyo cunno iyo hoy qaramada midoobay waa hay-adda qara- qaramada midoobay ee qaxootiga u n h c r ayaa dhegeystayaal yaa ku sugan goobaha kala duwan ee dalka si ay dadku abaartu saameysay u siiyaan gargaar qoysaskan oo abaartu saameysay geeska africa balse unsr waxay imika la dala dhacayaan baahida badan ee dadka- ee dalka markaasi ka jirto unsr ayaa kaashanaysa shirkadda isgaarsinta ee safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga point loogu adeegsado kajaawida abaaraha dhegeysta mala socota in dhibcaha bonga point aad ka caawin karayso qoysaska abaartu saameysay unsr waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta wa- abaarta daran waxay imikan aada u saameysa nolosha caruurta dadka qaar weela- waayeelada hooyada iyo dhallaanka iyo dadka xamliga waxay baabi'isay ehelada iyo dad markaasi inta badan isjeclaayeen waxay dadkaasi ku qasabtay inay iskaga hayaamaan iyagoo adigoo markaasi baadigoobaya biyo iyo baadi hoy dhegeysta waad caawin kartaa dadkaada qoysasku abaartu saameysay fursad ayaa haysataa dhegeysta waad caawin kartaa dadkaada ee abaartu saameysay iyagoo dabca- dabcan inta badan waxay leeyahay dadkaas een- een, waa caawin kartaa qoysaskii abaartu saameysay adigoo adeegsanaya dhibcaha bonga point ee bo- waa bonga point ee safaricom marka hore waxaad qanacaysaa xidig hal laba lix afar gees hal laba lix afar gees ama star one two six hash kadibna xulalipa nabonga point kadibna sii xula baybil kadibna ku dhufa business number thirty two ninety three seventy eight ama soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed kadibna account number waxaa ku dhufanaysa star f m kadibna waxaad gelinaysaa dhibcaha bonga point aad doonayso in dadkaada aad ku aad wax uga qabato oona ugu gaarto uguna deeqdo hadday tahay laba boqolo dhibcood saddex boqolo dhibcood shan boqolo dhibcood kun dhibcood laba kunoo dhibcood dhegeystayaal ilaa iyo inta qof waliba uu awoodo ama tabartiisa ay tahay dhegeysan xitaa toban waad gelin kartaa adiga awoodda tabartaada ku xirta inta kugu jirto ay dadnimadaada dhegeystayaal waxaa kadibna gelinaysaa pinkaada safaricom pinka safaricom m m pesa ayaad gelinaysaa kadib dhegeystayaal okay aad kusoo dhifanaysa waa pinkaada qaaska ah okay aad kusoo dhifanaysa isla markii fariin ay kusoo dhacday dhegeysti haddaba fadlan waxaan ku leenahay dhegeys waad caawin kartaa qoysaskii abaartu saameysay adigoo adeegsanaya dhibcaha bonga point ee safaricom fadlan ku deeq dhibcaha bonga point dadkii abaartu saameysay da unsr waa hayad caalami ah ku sugan goob weliba oo dabcan waa mid hadda inta badan laga doonaya dadkeena inay ku baraarugaan dhegeystayaal haddaba ma doonaysaa ma jeceshahay ma xiisanaysaa sidoo kale bini-aadinimo may kaa tahay in dadkaada wax aad gaarsiiso maanta waad haysataa dhegeystayaal lacag bix laguma laho oo maanta meel lacag intaas ku dara laguma laho laakiin waxaa lagu leeyahay dhibcaha bonga point ee safaricom ee telefoonka kugu jirta ee kuu kadisay kuwa markaas waa intaad gashanaysa kaararka lacagta ama kaararka gashanaysa dhegeystayaal dhibcaha ay kuu kaydisay ayaa hadda maanta lagu leey dadkaada ku deeq dhegeysta ogsanow dhibcahan bonga point way kaa dhacayaan sanadkan horan may dhici jirin laakiin sanadkan way kaa dhacayaan haddaad isticmaalin way kaa dhacayaan marka maxaa ku diideysaa inaad dadkaad wax ugu qabato haddaba fadlan qaraac xidig waa xidig hal laba lix afar geys ama star one two six hash kadibna xulalipanaa bonga point kadibna ku dhufa baybil kadibna business number aad gelinaysa soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed ama thirty two ninety three seventy eight kadibna waxaad gelinaysa account number star f m s t a r f m ayaad gelinaysaa kadibna waxaad gelinaysaa intaad doonayso inaad dadkaada waxa dadkaada waxaad ugu qabato ugu tarto ugu deeqdo ee adiga kaa go-an hadday tahay laba kun laba kun saddex kun afar kun shan kun afar kun todoba boqol waxay tahayba adig inta kaa go-an oo kaa awoodo dhibcahaaga xitaa toban shin ha ahaatee ama toban dhibcood ha ahaatee labaatan dhibcood wax weliba adiga intaad awoodo karaankaadaay tahay kadibna okad ku dhufanaysaa kadibna waxaad sii gelinaysaa mpesa biinkaada pinka mpesaad gelinaysaa kadibna okay aad ku dhufanaysaa dhegeystayaal kadibna fariin ay kusoo dhacaysa waaba adigoo dadkii u deeqday dadkii u gargaaray dhegeystayaal waata idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaad dhegeysaneysaan saaxiibayaal balqadka telefoonadaha iminkan aan siiya dhegeysan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysan boqolka maalmood haddaba maxay kaga dhigan tahay iyadoo sidii la rabay xukuumadda ruuta ay waxbasan uga qabanin gobolka qoybar maxay ka fahmi kartaa boqolka maalmood waxa loola jeedo maxaana iyadoo aad maqlaysaan sharaxaad kooban laga bixiyey una ka bixiyey maxamed caamir dhegeystayaal oo aad ugu faallooday aadna ugu dheeraaday boqolka maalmood waxay tahay iyo waxa gobolka waqooyibar looga doonayo in ayagana ay ka faa'iidi karaan ama sidoo kale ay u jeexan karaan nidaam sax ah ee wax walba loogu qabsan karo waqtiya laiskugu qaban karo dhegeystayaal ciddii markaasi ka nusqaantay ama ciddii waxba aan ka qaban ama ciddii aan taabaninba markaasi kusoo bixi karto ka turjumi karto in xukuumaddaasi wax ay qaban karto boqolkaasi maalmood ay wax walibo dhegeystayaal lagu ogaan karaa hiigsiga iyo meesha fog ee dowladda fiirsanayso ama countiga eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka dhegeysta la siinaya kadibna barnaamijka gurrub soo xiri doonaa sideed daqiiqa haysana walaal soo dhow waan ku salaamaya barqa wanaagsan magacaaga waa dhawaay waa dhawaay waa dhawaay waa mandara waa somagarad adeer waan ku salaamaya soo dhowaana cajisneed
waa roonaya alxamdulilah waa roonaya xaggaada baan soo fiirinayaa adeer waa diyaar waxaada waan ku hayaa haddanaan ku hayaa
alxamdulilah waa fiicanahay waa mandheera dhibmale nabadaan qabnaa dagaalkii maxaan ku idhahdaa dee dhanka abaanisa ka socday maalinka hore ka dambe waxba ma maqleen ma garan haye
allaha joojiye baan leeyahay allaha joojiye baan leeyahay intaa kadib horta boqolka beriyo lagu sheega waxda waa wax saddex bilood ah aada iyo aad
wax la tirin adeer waa tiil yar yihiin saddex biloodama wax meel dheer jira ay jirin marka haslaafaan iyo waxa la sheegaya aniga hadda kama hadlaayeen midda ugu daran oo maxaan ku idhadaa hadda annaga north eastern kenyada kale kama warramayo north eastern aan ka faa'iidno annaga noogu daran waxa weeye gaari ciidanna markaas soo baxa dadka waa kala cariri jireen haye
amaa un dadka la qabtaa dadka la iska qaban jiri wallaahi baan kugu dhaartay meel tuulaho aniga aan ka imaaday waxa jirta marka gaari bertiisa socdo oo ciidan la arko waa la kala cariri jiri hadda wax ka cararaya male kuwii dadka gagabanayaaba la qabtayba ayaga laftooda dadka gowracayaaba la qabtay horta cilad bay eegaya ma- maxaan ku dhahaa faa'iidadaas horta marka ugu horeysa annaga waanu helnay horta haye
intaas marka aan ka gudbo Mhm.
dowladda haddii maxaan ku dhahaa madaxweynaha haddii uu ka- ku kaabeengaraynay noob istan intaasaanu qabanaya intaasaanu qabanaya intaasaanu qabanaya haddii uu lahaa Mhm.
waa helee kursiga cidda ka qaadan lahayd ma haysaa haye
madaxda ka qaadan lahayd aaw madaxda ka qaadan lahayd oo isku duuban oo noob istan intaasaad u ballanqaaday maxaan ku idhahdaa een, waa ku soo dhisnay ama maxaan ku idhahdaa aaba lagu soo dhisan haddaa ilaahay kurmay kugu fariisiyey maxaan ku idhahdaa een, een, waxaan u baahannahay inta iida ii- inta ii- iida inta iida jidkoo noola dhisi biyoo la keena kanoo la keena madaxda dhihi lahayd horta ma lahayaa Mhm.
in laga qaadaa la rabaa dowladda oo madaxweynaha wixii lasoo xasuusay oo la- gacanta loo hor soo dhigaa deg deg noogu shabay adaa ballanqaadee haye
madax dhiideedaan la haynin Mhm.
kuwa lasoo doortay baa dhibka horta meesha maxaan ku idhadaa dhibka kuwaasaa iskale haye
hadda fiiri waje maxaan ku idhadaa wajeer oo kale ninka jiir la yidhaahda khayr allaha siiya wuxuu yidhi maana dhexdaasa khudbadiisa dhegeysanay lix bilood oo soo socoto oo haddaan ka dambe soo socoto xabad kanina wuxuu yidhi meel kale looma doonaye maxaan ku idhadaa ilaa meesha la yidhaahdo eh, meesha la yidhaahdo maxaan ku idhahdaa beef la yidhaahdo iyo meesha Bo- moyaal agteeda inta u dhexaysa wajeer waa weyn tahay intaas meel aana gaari daawo oo nooc walba aan geynin malaha buudi haye
waa nin dadaale ma garatay waan gartay
marka ina adeerow horta waxba madaxweynaha yaan la eegayna adiga isqeed adiga wixii wakiilka kaaga ahaa oo wax kaaga soo qaadi lahaa oo dowladda iyo adiga maxaan ku eradaa mudanayaashaa idiin dhexeeye mudanayaashiba hadday adiga kaaxu yihiin adigu nin reer miyaa tahay ama baamisura tahay ama aanba- nairobi aan aqoonaa tahay intaad orodo uma tegaysada wax isii dhihi maysid laakiin wakiilaad u dooratay soo maa Mhm.
wakiilka wax kaaga soo qaadi lahayba haddaas adiga kaa liita oo doorata haddaas adiga kaa liita marka ninkaa maxaad ku eedaysaa aad iyo aad
marka annaga waxaan ka dhimanay xagga madaxda aan soo dooranaa ka dhimanay waxaa la rabaa ninka aad soo dooratay ama gafan ha ahaada ama woman reer ha ahaada ama m c waxa waxaas aadaba ha ahaada waxaa la rabaa markii kaambaynka uu ku jiray inta gogolaha uu ku saaxan jiray inta telefoonneed uu qaban jiray inta tuurahood saaxan jiray ood mari jiray inta qofood la hadli jiray inaad la hadlo oo dhulkii kusoo wareego dhibaatadooda aad fiiriyaa loo baahan yahay ma garan waa sax
ooba kuuskay aniga aanu waxaa wixii baa shuqulku malaya haddaa jirada soo dhimaa Mhm.
marka de xagga madax haddaan ka dhimina baaba xagga madax haddaan ka dhimina waa ku salaam lambarkaad ii sheeg
lambarkayda zero seven two two Mhm.
two nine Mhm.
zero one zero two zero one zero two
yes aad baad mahadsan tahay adeer idaacadda star f m codka gobolka waqooyi dhegeysanaysaan adeer suga u mahadsan yahay ninkaasi mandheera sidoo kale waxaan u baahanahay eh, yusra iyadana nambarkeedaan u baahanahay eh, raamu eh, yusra yusra raamu yusra yusra raamu Eh, dabcan horaansa u sheegay dumarka ama gabdhaha lambarkooda hawada kama sheegan laakiin ragga way ka sheegi karaan laakiin dumarka waxaa lehay kama sheegi karaan oo waa la diiday En, laakiin siday ku heleen ma garan karo lambarkii hadday hayaan ama- ama isku sheegi kartaan waa muhiim yusra u baahanay xigaa kale qadka telefoonkaa siinaya kadib barnaamijkaan soo xiraya dhegeystayaal jimco wanaagsan kadibna jimcadan wadaadaynaa soo dhow walaal magacaaga iska gaa fadlan raadiyaa walaale adoo maasan waa tahay fadlan dhegeystayaasha waxaan ka codsanaya in iska gaabiyaan markay soo beegsanayaan en, Hello, idaacadda Igor.
walaal soo dhow Hello, assalaamu wacalaykum salaam magacaaga ii sheeg
Yuusuf Bakar Xuseen Cabdi Gaarisa xuseen cabdiw soo dhow saaxiib waa dhegeysanayay oo barnaamijka ee, si fiican baad u daadahaynaysay boqolka maalin oo horta uu madaxweynaha ballan qaaday Mhm.
annaga haddaan loo dhisana hal koo shay baan ka faa'iidnay bes oo ka aragna haye
dadka la iska aruurinayo oo la iska gagabanaayo oo ceelka lagu ridayo oo si loo qaado la waynayo Mhm.
waa joogsatay taa kuwii kuwa caasimaynayayna wuu kala diraan maqalna haye wax ka jira allahu aclam laakiin wax kale oo aan ka faa'iidnay ma jirto boqolka maalmo oo intaa aan ka ahayn aad iyo aad gafaraha xaggiisii iyo madaxdii lasoo doortayna ayaga warkoodana ha sheeginba Mhm.
magaalada gaarisa oo adig garanaysa oobiga taagaa rifa uu kajiijiyo marayaa oo looga booyay saddex kun oo shuban yaa shubana maalin walba aad iyo aad
wakti kastay hadlaana waxay dhahayaan sadaqa beri u horeysa biyaa laga dharbi Mhm.
ku hore iyo ku dambaba saasay ku kaambe gareenaya kusoo galaan aad iyo aad
marka dhibka ayaga maaha anaga waay waa dadka shacabka dadweynaha waay sababta oo ah waxaa ladahay mar idaga allaha daga mar labaad idaga ani allaha idaga haddii markii aan aragna intaan iskaga wareegna ku kala aan doolan lahayn sidan waan dhaami lahayn aan iska dhaan lahayn qabiil ummadii wuxuu qabtay iska dhaafay magaalada gaaris hadda dhib ka jiri waad maqashaa umada afar kun oo qofaa shaqada laga jooji
waaya
marka waxaa anaga gacmaha naga kula imaanay un waaye boqolkii maalin anaga halkaa feegto dadkaa la kakabanayo oo wiil ruuka uu joojiya intaasa ka faa'iidnay bes ah xuseen cabdi aad baad umaadsantahay saaxiib gaariso
waan ku salaamay shukran xigaha kale qadka telefoonka ugu dambe barnaamijka noo soo xiraya soo dhowow waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu maxamed soo dhowow maxamed cabdulaahi barquuqe waan ku maqlayaa
aan soo dhawaado horta maxaad aad isoo jiday ninka daa warka ku bilowga qabiilka waa maxamed caamir haa mhm wuxuu yidhi maogtahay adoo kuyana m t a ama u taagan oo gabar maskiin oo mushtari caadi wixii daldilacsin ah kuura kasoo baray buu yidhi haye baarlamaanka gubaysu yidhi markaasaad kibri buu yidhi mhm horta arrinta aad bay isoo jidatay aad iyo aad inay ka waantumaan waan ku boorinaya mhm midda kale reer waqooyi bari maxay isku raaceen horta inay aroor iska raysteen mhm horta naftiiba haddii ku badbaadee mhm wixii kasta ilaah baa ugu qortaa sooma aad iyo aad marka boqolka maalin waa wax iska yar maxaa laga baran karaa boqol maalin boqol maalin boqol boqol boqol baa lagu hayaa intuu dawladda dhismadeeda iyo xafiis magacaawo iyo xafiis wa- wareeji iyo xafiis hagaaji iyo inta wax u magacaawo ma ogi mhm sanad baa wax lagu qiimeeyaa boqol maalin wax laguma qiimeeyo aad iyo aad sida hadda noo muuqatana dawladda si midda county iyo midda koro hadda anaga tuulada anaga kaniin ma yaala hadda isbitaalka waa lagu gudo kaniin baa laga qaataa haye
iyo meesha kote hadda dalka shaqota hadda biyaa loo dhaamiyaa mhm dhulka oomanaha biyaa loo dhaamiyaa hadda intaa awalba lama haysan mhm marka sanad gudaha bishii sideedaad haa qiimeynta marka aan isugu imaano aad baad umahadsan tahay eh, maxamed cabdulaahi barquuqe shukran dhegeystayaasii qadka telefoonka dhegeysa u dambeeya ku mahadsantii la socodka dhegeysta idaacadda star fm cunto gobolka waqooyi bari meel walba joogtaan barqo wanaagsan saaxiibada ka qayb qaata waan uga mahad celinaya saaxib meel walba joogtaan jimco wanaagsan jimco suuban saaxiibayaal cid waliba waxaan filaya haddii in la jimceysan doono guryaha la iskaga bixi doono masaajida la aadi doono saasaan rajeynaya dhegeystayaal inta ka hor waxaan iga tegaya sidaasi nabadgelyo maalinta barito ee sabtida arrimaha gobolka waqooyi bari ayaa kulmi doona laakiin marka hore waxaan u mahad celinaya cabdiwahaab dhankaasi korkora cumar ab- waa cumar akhyaar dhankaasiyo mandheera maxamed galsi dhankaasi etoobiya iyo macalin xuseen dhankaasi mandheera maxamed daahir waa maxamuud daahir raali noqde masalaani adeer sugow oo dhankaasi naga soo wacay mandheera iyo xuseen macalin waa een, waa xuseen cabdi dhegeystayaal gaarisa iyo maxamuud waa maxamed cabdulaahi barquuqa isagana dhegeystayaal aad bay u mahadsan yihin saaxiibada meel walba joogaan shukran shakuur wa shukran jaziilan saaxiibayaal aad baad u mahadsan tihiin intaa ka hore waxaan iga tegaya sidaas nabadgelyo maalinta barito saaxiibada ku sugan mandheera lafey iyo banisa iyo sidoo kale suufta beled xaabo waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic shan reer mandheerana joojiya dagaalka qaska iyo iyo dhibaatada ah wadaan dagaal waxba eh, ma soo korinayo saaxiib naf aada goysana weliba naf muslim aada goysana man qatala mu'minan mutacamidan fajazaauhu jahannam ilaa yidhi naf haddaa goyso aday kaa go-an saaxib jahannamo baad kuu dambaysaa marka yaa lagu goyni yaa been laguu sheegin yaa lagu dhihin waan awood baan leenahay yaa lagu dhihin hubba haysana yaa lagu dhihin wax waxaasi dabcan adduunyadaada ama dunidaada iyo aakhiradaada ayay doonaya inay ku ciyaaraan kasoo toobadkeen kasoo laabo soo noqo hooyada caruurta dadka wayeelada ha barakicinin ka joog adeer ka joog walaal ka joog ka joog dagaalka jooji fadlan adigoo mahadsan goorna waxaa maqli doontaan barnaamijka madasha faadumo laki iyo waxbarashada dhegeystayaal sidaasi nabadgelyo maalinta barito saaxiibada nairobi hal eber shan dhibic sagaal gaarisa dhadhaabi tanarifa masalaani waxay naga dhegeysanayeen sagaashan toddoba dhibic hal halka mandheera oo raalle hada wajeeriya habasweyne sagaashan toddoba dhibic saddex Ah, saaxiibada mombasa inaba xigeeda hal eber saddex dhibic shan masalaani waa raale hada- waa dhankaas iyo madogaashi balambala iyo sidoo kale meru isyelo waxay naga dhegeysanayaan hal eber laba dhibic saddex dhegeystayaal sidaasi nabadgelyo